bismi illahi raxmaani iraxiim asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu dhammaantiin waad salaaman tihiin mudanayaal iyo marweyn maamulka iyo martida ku jirta madasha si gaar waxaan salaamaya sidoo kale mimbariska dhammaantiin kusoo dhawaada sidaa u inoo sheegay walaalkeen xusefin waxa weeye waxaynu ku qabanaynaa barnaamij dood wadaaga halkan oo udhexayn doona insha allahu tacala laba dhinac labadaa dhinac oo kala noqon doona puntland iyo khatimo waa laba maamul goboleed oo ka tirsan federaalka soomaaliya waxaa ka qayb qaadan doona doodan sidau inoo sheegay walaalkeen xuseen fiin afhayeenka khaatumo ee waqooyiga america waa saleebaan xaaji maxamed cilmi samatar saleebaan wajaxaad waxaa kaloo ku jira linka isagana gaashaalo sare duuliye maxamed axmed xirsi waa cawil ku magac dheer weeyaan edmonton canada uga jira aqoonyahan cismaan axmed sheekh maxamed isxaaq ayaa isna wuxuu uga jiraa magaalada minneapolis aqoonyahan cabdi mahad cabdi mahad siciid cali kawir dhammaantiin waan idin soo dhaweynayaa saxiibaday waxa weye insha allahu tacaala dooda waynu qiyaasi doonaa kolba sidii arrintu ay noogu hirgasho ayay usii wadan doonaa haddii alla yidhaah dadweynaha aanu saarnay midka adagna mudnaanta gaaran siinaya iyagana waxa weyan insha allahu tacala inay noo sabraan aadna u dhegeystaan waa wadahadal weye soomaalidan waxay ku mahmahdaa wadahadlaaba heshi okay waan idin soo dhaweynaya dhammaantiin haddaad maqashaan saleebaan iyo cabdimahad iyo mister isxaaq iyo cawil mar labaad kusoo dhawaada madasha sigisti waa madal soomaaliyeed oo aalaba lagu falanqeeya siyaasadaha soomaalida sidoo kale waxaa lagu sheergarayaa wararka kolba maalinta ka cusub deegaanka soomaaliya iyo dalka dawadiisa intaba waxaan doonaya inaan ku bilaabo mister isxaaq oo kaga jira sida uu sheegay farsamo yaqaanka xuseen fiin magaalada minneapolis ee gobolka minnesota waa cariga maraykanka inuu introduction sii daayo uu nagaga warramayo backgroundkiisa iyo maamulka uu kasoo jeedo soomaaliya maamula goboleedada iyo qaabka uu doonayo dooda in uga qayb qaato intaas oo kooban one minute baa siinaya mister isxaaq assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaan kasoo hadlayaa maraykanka gaar ahaan gobolka minnesota waxaan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha barnaamijkan caawa dhegeysanayay kuwa websaydyada ka dhegeysan doona waxaan kaloo si gaara u salaamayaa xiriiryaha barnaamijkan mister sugaal iyo asxaabta kale oo khadka igula jirta saleebaan cawil iyo cabdimahad iyadoo kooban anigu gobolkan hadda aan kasoo hadlayo minnesota waxaan joogaa labaatan sano aqoontayduna waxa weye waa i t information technology baan halkan wadankan ka qaatay laakiin waxaan ahay ganacsade ka ganacsada gobolka minnesota hadde intaasaan rabay inaan kusoo koobo hadda mar hadda nin jaga raadinaya maayo marka dadku jagooyin iyo wax raadinayaan taytalo badan iyo waxbay qaataan marka hadda taas waa ukaadinayna insha allah maadaama aanan waxba aanan u socon aad mahadsantaa cismaanow si wanaagsan aad iyo aad baan kaaga mahad celinayna waxaan doonaya inaan siiyo saleebaan iminkana inuuna siiyo information yaro kusaabsan background insha allah tacaala mr isxaaq soo dhawo aada baa umahadsantay farxaan dhammaan waan salaamayaa odayaasha doodeeda wadaagaya mahad iyo cawil iyo cusmaan waxaan kaloo salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha aan ku dhegeysanaya iyo guud ahaan madasha sigisiga aad baan idiin salaamayaa waxaan deganahay gobolka north carolina ilaa muddo hadda dhowr ilaa afar sano baan deganahay aqoontaydu waa political science public administration of masters howlaha aan muddo xagga hadday noqoto dee arrimahan aynu ka hadlayno waxaan adigu ahaa nin activiisa oo really isku taagay dalka iyo dalkiisa intuu u qaban karo inuu u qabto hawlaha u yaalana siduu wax uga qaban lahaa uga qabto waa jirtay mar aan puntland madaxweyne u cararay intii ka dambeysay ilaa s c ilaa khaatumo waxaan ahaa volunteer marba hawsha la waday nin un dhinac kaga jira un baan ahaa laakiin muddo ah hadda adigu hawlo shaqo iyo family unbaayamaan ku jiray amnad active nin hadda han siyaasadeed iyo siyaasaed ku jireen ma yihi maadaama odayaashu iga codsadeen doodan inaan ka qayb qaato un baan kusoo dhawaaday ma yihi afhayeenka khaatumo hadda sida ku dhigan ogeysiiska lagu soo dhaweynayo lana ogeysiinayo shacabka sigisi waan ahaan jiray afhayeenka khaatumo laakiin hadda ma yihi laakiin mawaadic khaatumo ah oo really aada iyo aada inuu saboor weyn oo ah khaatumo baan ahay marka way saamay hob inay jabad wanaagsan inu ka kala faa'idaysano ay nooga dhacdo masha aada maasan
waad mahadsantahay saleman adiguna sidoo kale good to know you waxa weye mr cawil ayaan doonaya isaguna inuu milid inoogu eego backgroundkiisa magacay assalaamu calaykum marka hore dhammaan inta i dhegeysanaysa iyo bahda muxuu ahaa madasha sigisti iyo baadihiyaha muxuu ahaa farxaan iyo ragga kale oo muxuu ahaa saleebaan iyo cismaan iyo injineer cabdimahad waa salaaman tihiin iyo dhammaan inta ina kala xiriiri doonta insha allahu muxuu ahaa websaydhada waxaan deganahay dalka canada gobolka alberta magaalada edmonton aqoon hore oo badan waa jirtaa oo xagga ciidamada ku saabsan iyo farsamooyin kale iyo xagga hawada iyo aviationka dalkan canada hadda waxaan joogaa dhowr iyo labaatan sano jaamacadaha qaarkood muxuu ahaa waxyaalaha public administrationka iyo managementka waan ka qaatay marka waxaan ka mid ahay hadda muxuu ahaa dadka soomaalinimada iyo midnimada iyo wanaagga ummadda in la raadiyo isku taxallujiya meelaha lagu kulmana mataqaanaa ka tebiya waana taataan dooda uga qaybgelayo waxaan filayaa dooddu waxa weeye ma aha puntland versus khatumo ee waxa weeye wanaagga dadkaa degaankaa dega maxaa u talaa weye wasalaamanti salaamu calaykum aad baad umahadsantahay cawilo waxa weye mr cabdimahad baan soo baan imikana siinayaa inuu introduction yar sii daayo oo ku saabsan background bismillahi raxmaani raxiim horta waa salaamay dhammaan bahda madasha iyo ka qaybgalayaasha iyo xiriiriyaasha intaba waxaan joogaa oon ku noolahay dalka canada gobolka alberta magaalada edmonton isku darka canada waxaan joogaa qiyaastii muddo ku dhow saddex iyo labaatan sano way iska jecel yihiin dadka qofka in la ogaado background ahaan waxaan soo jeedaa magaalada boosaaso gobol maxay tahay regionka puntland shaqadaydu waa civil engineering waxaan specialize ku ahay waxaa la yidhahda municipal infrastructure planning and development waan ku shaqeynaya last twelve years marka waxaan umaanaya intaas inay idinku filan tahay backgroundkayga iyo magacayga meesha ku noolahay
waad mahadsan tahay waxa weye mr cabdimahad dhammaantiin khiyaari waad mahadsan tihiin mar labaad iyo mar saddexaadba waxaanu guda gelaynaa insha allahu tacaala marka doodii qodobka aynu kusoo qaadanayna ugu muhiimsan aan doonayna inaan ku qallo arrinta meel kastaba ha soo martay waxa uu noqonayaa waa maxay sababta ama dhibta puntland ugu jirta khaatumo halkaynu ka imanayna waxa weeyaan soomaaliya always waynu naqaanaa waxaan kalaa naturka la yidhahdo ee ka jira waddanka dhexdiisa yani qofba qof buu caawiya iyadoo loo eegayo qaabka dhalashada iyo deegaanka iyo waxyaaba noocaas puntland iyo khaatumo wada dhalasha ahaanna waa isku mid waxna way wada lahaayeen dadkii ku kala baxay halkaa degaan ahaana dhinacay isku hayaan laakiin waxaa ka jira ismaandhaaf siyaasadeed oo aada u weyn oo khaatumana dadkii iyo ismadii iyo qonyahankii intay meel isugu tageen ay maamul ku dhawaaqeen puntlandna ay ganafka arrintaa ku dhufatay waxaan doonaya inaan ugu horreysiiyo markaa ninka la yidhaahdo cawil oo aan su-aal weydiiyo ah cawlow sidee bay kuula muuqataa ismaandhaafkani guud ahaan ma saxbaa mise waa khalad haddii uu khalad yahay ma puntland baa khaldan mise khaatumo inay ka baxday ku khaldan tahay mise puntland ayaa saboot la-aanta ku khaldan bismillahi raxmaan iraxiim su-aashu waa markii de su-aasha la bixinayo waxa weeye waa kooban tahay laakiin jawaabtu waxyaalo badan baa soo geli kara khaladka labadaba waa leeyihin khaladka waxa weeye labaduba khaladka aniga markii aan cabiro dad badan baa isina dhegaysanaya marka waa la odran karaa garin laba nin kama qosliso hase ahaatee waxaa meesha yaallaa waa wax ka weyn laba nin waa dal iyo dad masiir ummadeed marka arrintaasi marna waxa weeye waxaan ka hadlaynaa sugaalow waa golaha oo golaha marka laga hadlaayana qaab baa loo dhigaa hadalka marka gogasha laisla fadhiyana oo laisla fadhiyana qaab baa loo dhigaa qaabka hadda golaha waxa weeye dooda jawaabteedu waxa weeye labaduba khaladka waa leeyihiin siyaasiyiintaana kow ka ah isimadaa ku xiga aqoon-yahanka kale baa ku xiga waxgaradka baa ku xiga waxa la yidhi kor waa yeel waa wada indho dhammaanteen inta dooda ku jirta iyo inta ka qaybgelaysa waxaa jira waa la og yahay marka khaladkaa jira waxa weeye waa khalad dadkoo dham ay leeyihiin innaga hadlaynaa qayb baan ku leenahay inta muxuu ahaa ama khaatuma ama puntlandin qayb bay ku leeyihiin dadka soomaaliyeed oo kale oo midnimada soomaaliyeed na qayb bay ku leeyihiin laakiin innagu waxa weeye galabta waxaynu isugu nimi inaan baaq diro oo baaqaasi uu noqdo baaq turxaan bixin ama talo la tashado khaladkaa jira dartiis
maasanta cawilow waxa weeyaan actually debate baynu ku dhex jirnaa iminka xataa khaladka labada qayboodba way leeyihiin qaybta qaybtan aad saaraysid puntland khaladka waa qayb caynkeeya puntland haddaan kusoo dhawaano waxa weeye dalkan waxaa la yidhaahdaa goboladii shanta ahaa puntland baa la yidhaahdaa sagaashan iyo sideedii baa la dhisay sababta loo dhisana waxay ahayd caymo inay iscaymiyaan iyo isbadbaadiyaan is ilaaliyaan waa taariikh dheer weeye sagaal sanood laga sugaayey meelaha kale oo soomaalinimada lala wadaago inay wax noqdaan xamarnimad baa laga waayey qolada hargeysa joogtana soomaalinimaa laga waayey sidaasay ku timi puntland sidaasay ku dhisantay waxay ahayd marka dhismahaa koray rag baa budliga u ahaa ismaday ahaayeen siyaasiyiin bay ahaayeen rag isku hilbadereraya bay ahaayeen khaladku meeshu ka yimi waxa weeye dalkii iyo dadkii dayac baa galay dayacaas galay siyaasad buu yeeshay siyaasad buu yeeshayna waa tan keentay inay soo galaan ama qabsadaan dhul ay puntland markii hore asaasiyan ka mid ahaa waa tan keentay in iyada dhexdeedii dadkii walaalaha ahaa yacni uu kala cawdo la kala shakiyo wixii ahayd mudnaanta koowaad ee dowladnimada in la barbaariyo oo la gaarsiiyo dhulka puntland loo yaqaano ee nineteen ninety eight la dhisay meesha ay qaladka ka samaysay halkaa weeye puntland waxaad ka wadaa si aan ufahano dhulkii suuriyan puntland ka mid ahaa ayay dayaceen miya absolutely waxa weeye legitimasigu waxa weeye ninku siyaasadda uu difaacayo waa inuu ilaaliyo wey haddii ay dhici weydo taasi weli cawlow labada nin ee dhex joogta haddii taasi ay dhici weyday waxa weeyaan ay puntland sida adiguba carab ku dhufatay ay dayacday dhulkii oo dhulkii la qabsaday oo maamul kale u qabsaday oo abaabul iyo isku dayna aan marnaba la tijaabin asi sidaas sheegtay puntland budhiga u ahaayeen isimadii dhaqanka iyo aqoon-yahankii deegaanka kasoo jeeday ee waxba ku wada dhistay meesha mar labaad talax bay isugu tageen labadii kun iyo koob iyo tobanka dhammaadkiisii for example koonfurta sanaag gobolka sool iyo buuhoodle talax bay isugu tageen say u dhamaayeen waxay soo saareen arrimaha aad iminka aad ka sanqadisay oo ka duulayay inay ka goyeen puntland ma ku saxsayin arrinkaa mise waxbaa ka qaldan waxa weeye muxuu ahaa de horta dad tashaday oo muxuu ahaa meel isugu tegey waxa weeye dee waxyaalo waxaa jira mararka qaarkood akhlaaqiyaadka ka baxsan inaad wax ka timtilmaanto oo anigu hadda hawlada haddaan wax ka timtilmaamo waxaa dhici karta hadhowto nin kale oo qof kale iyo laakiin aragtida aan qabo waxa weeye waxaa laga hadlayaa siyaasad weeye adduunka dadku hadday wax isku khilaafaan waa la isku soo noqdaa waa la isu yimaadaa waa la wada hadlaa haddii markaa wadahadalkaasi uu bixi waayo waxay dantu ka maarasii weydo baa la yaraa laakiin arrintu inay ku bilaabato mindimidikutaag iyo mataqaanaa muxuu ahaa waa arrimaha ina muxuu ahaa dheesha keenay dhibaatooyinkay ka mid tahay bunt yes talax waa lagu shiray yes adduunka o dhan waa la ogyahay go-aankii ka soo baxay halkaana aanu joogno waa taageeray dad badan baa muxuu ahaa ka qayb galay weliba lowlu ahaa dadkii ahaa puntland gobolada muxuu ahaa mudug iyo dhugaal iyo bari iyo sanaag arrin qarsoon maaha waxgaradka iyo mataqaan siyaasiyiinta waa ka qayb galeen macnaha xafladihii loo qabanayay arrintaas marka himiladii laga lahaa aa wuxuun baa iska bedelay adna waad og tahay meeshaa weeye meeshay ku taagan tahay maanta okay waxaad leedahay waan taageersanahay mabda ahaan laakiin waxbaa ka khaldamay marka dib ha la isugu soo noqdo sidaa miya aa mabdaciyan waaba kuu sheegay dadku muxuu ahaa dadkii reer puntland ahaa anigu ka hadli maayo nin siyaasigo markaa garowa joogay laakiin waxaan ka hadlayaa guud ahaan shacabka reer puntland arrintaasi markay timi waa loo dabaaldegay laakiin desishankii ay lahayd mawqifkii ay lahayd dalkii marka eeg arrin marka loo loo dabaaldego oo loo durbaantumo waxaa looga jeedaa waxa weeye inay hirgasho weeye soo maaha marka Okay.
haddayba markii hore markii hore haddayba go-aan qaateen iyagoo aan la tashan intii kale ee reer puntland hadday reer sool ay go-aan qaateen go-aankaasi waa la soo dhaweeyey laakiin ma hirgelinu okay waad mahadsantahay cawilo meel waxan baa tigtay waxa weeyaan markii hore waan la jaan qaadnay laakiin markii dambe waxbaa qaldamay marka annana dib baan ula noqonay taageeradii baan u qaadanayna arrinka aad baad umahadsantahay salemaanow may maqlaysa waan ku maqlayaa farxan aad baan ku maqlay salemaanow eh, mar laba waa ku salaamaya halka weli aad nagala socotaana waa madasha sigisti oo alaaba lagu falanqeeya siyaasadaha soomaaliya doodan caawana waxay dhex taallaa cawil cabdimahad cusmaan iyo salemaan waxaanay ku saabsan tahay arrimaha deegaamada khaatumo iyo puntland salemaan hadalkii cawil waad maqlaysa kala tegidii puntland iyo dib u taageediina goobjoog inaad ka ahayd baan tuhumsanahay ku raacsan tahay cawil arrinka meesha uu dhigay oo yidhi markii hore in la kala tago waanu soo dhaweynay waana ku saxsanay laakiin markii dambe sibaa waxa noqdeen annana waa la noqonay taageerada yada yaad shaqaaladka saaraysa
Een, Een. een, aad baan kuu salaamaya farxaan madashana waan salaamaya odayaasha dooda naga dhexaysana waan salaamaya Een, horta een, intaanan taa ka jawaabin een, cawil horta hadallo badan buu inoo masha dhigay Een, wax badanna wuu ka soo sheegay Een, waa run cawil wuu taabtay in puntland iskugu yimaadaan beel iskugu yimaadeen beelo weliba iskugu yimi tolnim ahaan iskugu yimi daladii masha la iskugu yimina ahayd war inta soomaali isku imanayso aynu baltashano oo maamul samaysano waynu ognahay maamulkaa puntland markaa gorowa la iskugu imanayay mid baa gorowa lagu qabtay oo gobollada sool iyo sanaag iyo buuhoole ay ka maqnaayeen oo lagu heshin waayo lagu kala tegay marka iscul celin la isku celinayo arrintii oo lasoo noolaynayo weliba qolyahan sool iyo sanaag iyo ka yimid iyo buuhoole ay arrinta weliba isku soo duwan oo isku soo celiyeen oo ay u noqdeen bundiga iyagoo markaa ka duulaya war aynu nabadna ku wada noolaano inta soomaali isku imanaysana aynu bal dad wax wada qabsado oo maamul oo nabadda ka wada shaqeeya aynu noqono maalintaas soomaali timaadana aynu soomaali sidii aynu ugu biiri lahayn aynu farkii qabano horta ujeedada iyo waxa loo sameeyey puntland halkaasay ka bilaabay saddex boqol iyo konton delegate iskugu yimi arrinkaasaa laysla qaatay madaxweyne aynu dooranaa la yidhi caasimadaynu samaysana baa la yidhi sidii baa lagu samay hadalkaa iyo qodobadii dastuuriga ahaa ee meshi markaa ku jiray intaasay ku samaysnaa waynu ogeyn dawlad soomaaliyaa dhalatay caasaa lagu sameeyey kii cabdullaahi yuusuf baa ka dambeysay intaasba waxa weeye waxay ku socotay tigsigii la higsanayey marka automatically diilkii la wada galay ee puntland iyo dadka sool iyo sanaag iyo buhola ka yimi s c waxa weeye qorshahoodii halkaasuu ku dhammaaday ay la galeen bari iyo boosaaso iyo nugaal la galay kabacdi intii dambena uu waxaa loogu wada jiray uun bal inta wax bal hagaagayaan ama maadaama madaxweynuhu muddo koobanba uu noqday cabdillaahi yuusuf kii markii hore madaxweynaha uu ahaa baa loo sii gogol xaaray oo ay noqotay balorta aynu isku wadno aan arrinkii kala tegin laakiin exactly time framekii iyo sidii gogasha lagu dhigay iyo siday wax ku qabsoontay een, ujeedadii laga lahaa way fushood ee calan soomaaliyeed baa la sameeyey madaxweynea la sameeyey dowlad soomaaliyeed baa dhalatay baarlamaan baa dhalatay marka horta dastuuri iyo nidaam celinaya in ciddii markaa u garatay danahooda inay fushato oo iyadu waxay doonayso noqotaa oo hor istaagaya horta manager taasi waa qodob taasi markay dhacdana cabdillaahi yuusuf oo markaa madaxweyne u cararayo oo imbigaasi socoto ayaa dhulkii sool maamulkan hargeysa kusoo durkay oo soo galay xuduud cabdillaahi yuusuf madaxweyne ahaa markaa madaxweyne u hortegey markay ilaa iyo ara cadeeye soo gaareenna madaxweyne uga noqday ormaagii dhulkii markaa ahaa ku darsaday gobolada kale bari iyo nugaal iyo mudug oo reyri maamulkaa somaliland baa soo galay oo inoo de sidii isaga dee markaa ay dhul ahaan iyo maamul ahaanba ka tirsay usoo galay cabdillaahi yuusuf waxba kamaanu qaban waxaa soo galay ninka la yidhaahdo waxaa yimi ninka la yidhaahdo cadda muuse isaguna waxba kamaanu qaban waxaa yimi faroole isaguna waxba kamau qaban hadda madaxweynahan hadda incompetenta jooga ee cabdiweli baa hadda haya isaguna waxba kamau qaban marka laba midba way iskugu darsantay waxaa iskugu darsantay tii markii hore ahayd wixii loogu talagalay puntland loo abuuray waa la gaaro dee dawlad soomaaliyeed baa dhamatay weliba nin madaxweyne puntland ka ahaabaaba noqday kabacdina dhulkii lagu darsaday ee dadkaa sool iyo sagaal sool iyo sanaag iyo cayn ka yimi oo reeri dhulkoodii niman maamul sheeganaya kalaa kusoo duko soo galay marka halkan jebel may maqlaysaa marka cashabaan kusoo dhawaada taariikhda may maqlaysaa si wanaagsan
a markaan kuba soo dhawaada waxaan uga jeedaa exactly horta historyga weynaynu eegnaa horta saanto xageebay ka xumaatay oo sidee bay wax u qaldan yacni inoo da meel laleeyahay inoo da waa way kamid ahaan jireen iyo hadda ka hadda way ka baxeen hadda inoo maba horta waa in marka loo eegaa xageebay wax ka xumaadeen marka waxaanu garan karnaa halkaa in sidaba dhulkiina aanay hayn ilooda oo dee maamulka la sheeganayo saaad u weydiinaysa su-aashaad u dhegeystay ahaydna inaanay dee marnaba isku dayin dhulkaa inay wax ka qabtaan yacni puntland yacni marnaba may tusin dhulkani dhul kamida inuu yahay puntland dadka shacabka areadaa ka yimi inay puntland really laba saddex nin oo sidii waagi hore kuraasida loo kala haystay u jooga mooyaane aanay uhaysan marka of course dadkiisi in waxay samaysteen maamul bay samaysteen talaax baa lagu shiray s s t baa ka horreysay dantooday garteen haddaba su-aasha tan ah markan dambe haddii ay inooda marka hore waanu waanu aqbalnay iminkase dee sidii aan moodayna maaha oo dee waxba ma jiraano kolo hadda saaxibkay udhigayo war mabda-aankani waa jiraa waana mabda dadkani qaateen dhammaan isimadii iyo caaqiladii iyo waxgaradkii deegaanka u dhashay isla qaateen yes haddii la yidhi sidii la doonayo sidii la doonayey umay hana qaadin oo sidii la doonayey umaanay shaqayn maamulkii la sameeyey there is no problem waayo maamulkan puntland way ogeen durufuhu soo maray intay iska jireen cabdillaahi yuusuf iyo cabdi weli khaatuma iskamaana jirin intii jaamac cali jaamac iyo isbacsigii guriga dhexdeeda baroonada la isku baxsanayo iskumaanay baxsan yacni exactly intaasoo sano ay madax ku nool ahayd oo colaad iyo dhib iyo dagaal iyo kursugujiiri jira annagu weli maanaan soo marin but of course maamul laba diblo noo haya iyo mid qori dhulkayagii la soo galay oo le inuu da dhulka kani maamulka soomaaliya uga tirsan yahay baanu u dhaxaynaa markaas hawsha noo taallaa haw sahlan maaha marka hawsha tanaad leedahay marka horena waanu samaynay hadda waanu taageernay haddana maanaan taageerin tii aada nagu taageertaan oo anagu weli aaminsanahay taasaanu kaga midadalinanaa haddii aada leedahay wixii waxma soconaya kaaleena de anagu waxayagii inay noo soconayaan oo khaatuma jirto oo madaxweyne leenahay oo baarlamaan leenahay oo wasiir leenahay oo dad dadaal ku jira oo struggle ku jira oo doonaya dalka iyo dalkooda iyadu inay xukumaan baanu weli haysanaa meelaanu ku niyajirno isku dhiimayno walaal ma jirto waa lahay
okay waad mahadsan tahay suleyman su-aasha kuweydiinaya waxa weeye hadalkii ninka la yidhahdo cawil waxaa ka dhadhamaysay in la isku soo noqdo oo la tashado intii arrinta laga bilaabi lahaa midda midda kutaan kula tahay inay habboonayd intii shirka talax lagu qabanayay ka hor in marka hore puntland la isula yimaado oo laga wada hadlo mise arrinkaa waa la sameeyo waanuna jiro
exaanka horta arrintaas dee really macquul ma aha waa kind of assaulting baad moodaa yacni dadka kan sooliya sanaagu u dhashay maaha inay dantooda iyo mustaqbalkooda iyo masiirkooda uga fasax qaataan dad hore ay u kala baxaan oo esaskii baa ka horreysay oo ismadii oo dhan la isla qaatay oo halkan deer soo gashay oo dhulka la dagaalamaysa waxay ogeen waagaa esasiidu ay socotay maxaadba la sugtaaba aada ugu tagtaa muxuu ahaa farole ninkii b b c da intuu soo fadhiistay isagoo la dagaalamaya maamulkii s s c inuu siilaanyo fariin halkaa waddan uu ku yidhaahdo siilaanyow laascaanood gacan bira ku qabo ma ninka sidaa u hadlaya ee dhulku isagu leeyahay waa puntland oo soria senar baa iga iga mida oo ka tirsan puntland ninkii dhulka soo weeraraya cadowga ku ahaa kula ballamaya gacan ku sii qabo oo maamulkii iyo iyo dadaalkii la doonayay dalkan iyo dalkan in lagu soo dabaalo nabad ile waa argagixiso ku tilmaamaya dadka etigaas oo kale sideedaad intaad ugu tegtid u odhan kartaa maxaan ku idhahdaay shir baan qabsanayaa waan idinka baxay waayo waxaad ka wadaa madaxweynihii puntland ayaa intii uu difaaci lahaa in state ugu hambaliyeyey weliba kusii gubaabiyey nimankii haysta miya weliba weliba kusii goobaabiyey taa waxaa dheer sidii hore ee nineteen dayda airku lagu tashaday aan kuu sheegayo ninka la yidhaha foror wuxuu ka dambeysiyey iyadoon referendum laga qaadin iyadoon dadka la weydiin inuu maamulkii intuu bedelo yidhaahdo dawladda puntland na lagalama tasha lama odhan war dadka kan sooriya sanagaase ma la weydiiyo isaga unbaa la baxay calan samaystay waxbana lagama weydiin marka sinaba in aanu intaan ugu tagno nidhaahno war dan baanu leenahay oo arrimaha iyagii baanu qabtaana puntland na sii daaya dee mid magabata ma aha dadku iyadaa okay marka taleban adigoo jawaabahana iisoo koobaya waxa weeye dadka shucuubta iminka cawl ka sanqariyay leeyahay shucuubta iyo maamulku way kala duwan yihin sidee baad uga daadejinaysaa inaad xaq u leedahay waxaana ay samaysteen strugglena ay ku jiraan at the end of the dayna ay hana qaadi doonaane aan hadalka tegin sidee baad ufahamsiinaysaa qaabkee ugu gudbinaysaa dadka shucuubta ahay siyaasiyiinta hortaagan yihin hadalka udhigta maya maya saaka de arrinku wuuba cad yahay inuu de halkii la oran jiray midrigna ogeena asla loo sheegi maayo maanta puntland iyo somaliland halkay kala taagan yihiin siyaasiyiintu say ka yeeleen gobolada s t ilaa cabdillaahi yuusuf ilaa iyo maxaan ku dhaha cabdiweliyo maanta joogo waa la ogiyo waa laga darsiya waxaa la ogyahay dhinac walbaba inaanay wax hadday noqoto xag waxtar hadday noqoto xag taageero hadday noqoto dhulka kan sool iyo sanaag iyo iyo cayn in aanay haba yaraatee wax dadaala oo ah in nabad lagu soo dabaalo aanay marna ka shaqaynin aanay ka ahayn inay kusii fogeeyaan mooyaane marka inoda waxweye qof walba oo siyaasigana waa u muuqataa waa haddii aan dagaha la la dee la xidhanayn oo aan dee la isgaryeelayn si walba way ugu muuqataa ummadda soomaaliyeed in aanay puntland wax dadaalah iyo wax maxaan ku idhaha inaba ay daraynayso dadka gobolada s c aanay ma shaqoolin okay waad mahadsantay taleban waan kusoo noqon doona insha allah marka yaallaa waxa weeye iyagoo taan doonaya inaan taata waxa weeyaan ku gabagabeynayaa farxaanow waxa weeye waa inay gashaan oo hadda odayaashan aan wada hadlayno anigu waa jirtay maraa niman iliidka la puntland la yidhaahdo aan dood la galay oo aan arrimaha aada uga wada hadlay yes war haddii aadan adigu dhulkaygii nabad kusoo dabaalay war adigu haddii aadan dadkii danaynayn anaa dhulkayga iyo dadkayga iyo dalkayga ka talinaya oo nabad kusoo dabaalaya ee liif me alo tas sheegasada tan bilaashka ah aan jirin aad sheeganaysid number one iska daa dibindaabiyadan iyo gacmaduubkan aad ii haysid iska daa cadowga kan aanu ishor joogno adigu ha ii garagoobyeena iga daa ilaa iyo maalintii hawlaha kan lagu jiray intaba fariintaa waa loo dirayay wayna muuqataa marka way banaan tahay waanan ogolahay haddii ay inooda waxa kan la qiimeynayo caqliga laga shaqaysiinayo inay nala gartaan inay arrintaa ay faraha ka qaadaan sheegasadayna sheeganayaan dibijaabyadayna lagu hayaan wixii wanaag iyo dee derisnimo aan u wada shaqaynayna waa soo dhaweyna waad mahadsantahay aad baad mahadsan tahay waxa weeye slemaan dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa madasha sigeystii oo alaba lagu falanqeeya siyaasadaha soomaaliya caawana dood wadaag halka waxaan ugu qabanay afar aqoon-yahaan oo cabdimahad iyo cusmaan caawil iyo slemaan oo kasoo kala jeeda deegaamada puntland iyo khaatumo okay may maqlaysaa ninka la yidhaahdo cusmaan
ha si fiican
labadii saaxiibada kaa horreeyay ood maqlaysa hadalkooda meesha dhiga siiba saleemaan meel buu dhigay hadalkiisu kelmadii ugu dambeysa ku khatimayay nuxurkeeda wuxuu ahaa waxtarku ha ii dambeeya dibindaabyada puntland ha iga dayso maxaa hadalkiis kaaga baxa
ha bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu saleebaan waxna waa ku raacsanahay waxna waa ku khilaafsanahay runtana waxaa fiican in taariikhda iyo waxa qoran aan la- la baalmarinayo sida ay tahay wax looga sheego haddaan ku hormaro saleebaan wuxuu ka dhigay dastuurkii puntland iyo beelihii ku midoobay kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo sideedii wuxuu ka dhigay saleebaan wax ku meel gaara inay ahayd oo inta soomaaliya dowladii ka dhalanaysay keliya lagu meel gaarayo soomaaliya markay dowlad ka dhalatana qof walba jaantaa rogan inay ahayd Eh, arrintaas waa arrin jirta ma aha waa eh, qof walbana waa la socdaa puntland dastuur bay bay qoratay dastuurkaasu cillado badan buu leeyahay oo runtii cilladahaas waxaa ka mid ah haddii la isqabto sida hadda masalan eh, khaatumo oo kale eh, qolada hadda sheeganaysa oo ay waxtaba waxtaba waxtabadaan tabashadoodiina laga raaligelin waayo ay rabaan inay go-aan sidee u go-ayaan qaab nooceeda ay marayaan Eh, waxaad moodaa daldaloolada dastuurkii waagaas la qortay uu leeyahay inay tahay oo aan aysan ku oolin Eh, khaatumana runtii waa u garaabayaayo siduu walaalkii saleemaan sheegay eh, maamulka puntland iyadoo gacantoodii uu ku jiro oo degaankii laascaano ay sheeganayaan puntland inay ayagu ay mas-uul ka yihiin ayaa waxaa qabsaday somaliland Eh, madaxweyne markaas puntland waxaa ka ahaa cadde muuse Eh, waxaad moodaa in si kastaba iyagu ha sheegtaan excuse kastaba marmarsiin marmarsiyo kastaba ha sheegtaan qolada maamulka markaas haysay Eh, anigu kolley ka garaabi mayay dadka intiisa badanba Eh, cadda isagoon waxba ka qaban baa waktigiisa dhammaaday waxaana ka bacdi qabsaday cabdiraxmaan eh, faroole Eh, inkastoo aanan ku waafaqsanayn saleebaan hadalkii uu lahaa eh, cabdiraxmaan baa wuxuu wacay madaxweynihii somaliland wuxuu yidhi adkeeya oo aan filaya inay wararkii iska suuqa yihiin hase yeeshee way la mid tahay walaal b b b c du ka sheegay baan idhi. B- Loobin- BBC loobinkii ku galay.
BBC du ka Waxay sheegay.
yidhi hadalka waa ninkaas saleemaan Ah, Eh, waxa waxa isa la mid tahay oo aanan u beensanayn Eh, wuxuu loobinkii kusoo galay in uu mudnaanta koowaad siinayo xoreynta laascaano haba yaraatee wax xilqaana oo arrintaas dowladdiisii ay ka qabatay xataa budget loo allocate gareeyey oo dhinac loo dhigay oo layidhi waxaa lagu xoreynayaa eh, gobollada puntland laga qabsaday annagu maanu arag maanaanu maqal marka taasaa xataa nooga nooga filan ba annaga inuu afkiisa wax ka yidhaahdo oo waxay na tusinaysaa in eh, runtii la dayacay marka eh, runtii waa garaabaya dhinacaas waan ka garaabayaa waxaan kaloo saleebaan ku waafaqsanahay dad kasta oo degaan degan inay aayahooda ka tashan karaan isu imaan karaan dib u xisaabtami karaan oran karaan meeshatan muddaan ku jirnay horta maxaa nooga dhacay maxaase nooga kordhay Eh, anigu ma qabo inay jujuuban yihiin eh, reer khaatumo ama somaliland dhinaceeda ha noqoto ama dhinaca puntland ha noqoto laakiin waxaan u arkaa runtii in ayagana wax ka khaldan yihiin oo qaabka ay processka wax ku bilaabeen process ayaga laftirkooda ay u dhamaystirnaayeen inaysan ahayn Eh, qoladan puntlandna inay ka faa'iideysatay eh, qaybsanaanta reer khaatumo dhexdooda ay qaybsan yihiin oo iyaguna ay marmarsiyo ka dhiganayaan hadda anagu laftkayga qolaana taageersan oo nala jirta anigu marka hadalkayga haddaan caddeeyo waxa weeye waa qabaa inay xisaabtamaan waa qabaa puntland inay ku eedeeyaan in wixii xaq ay ugu lahaayeen oo horumar ahaa oo dib u soo celin degaankii ahaa oo la xisaabtana in puntland arrintaas oo ay madaxdeedii ay ku fashilmeen Eh, laga soo bilaabo caddihii laga qabsaday ilaa la keeno cabdiweli madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas oo aad maqlayseen isaguna markii uu kamben garaynayey inuu mar walba ku faanayay mudnaanta koowaad inuu siinayo marka dhinacaas waxaan qabaa in madaxdaas isaga dambeysay puntland warkooda uu ahaa maaragtay war liska yiri oo aan ahayn war runtii dadka deegaankaas degan yani war ay ku farxi karaan ma ahayn arrinta marka anigu aan andurayo oo aan leeyahay waxay ahayd arrin khaldan waxay ahayd waxa weeye saleebaan hadda wuxuu sheegay in reer khaatumo oo isimadoodii oo dhamaystiran iyo aqoon-yahankoodii oo dhan inay arrintan samaysteen dhinacan kalena dooda puntland waxay leeyihiin waxa weeye dad siyaasad ayuu raba inay gaara inay ku danaystaan oo dana iyo arrimo ku gaaraan siyaasad ku fushadaan waa barnaamijkan wata kaba soo qaad barnaamijkan qolada puntland ay ku doodeyso inay khaldan tahay sababtoo ah waxa weeye mar haddaad fashilantid oo maamul adigu aada sheeganaysa inaad u talisid oo adigu ku hoos yimaado inta la qabsaday aadan waxba ka qaban aadan dhaqaalo ku bixin inaad inay ayagu ku fashilmeen oo aysan xaq u lahayn inay sheegtaan aan ka soo qaadno sida aada la socotaan puntland waxay lahayd dastuur dastuurkaasna wuxuu qorayey juqrafi wuxuu qorayey in deegaanka sool sanaag iyo cayn mudug nugaal iyo bari inay tahay maamul puntland la yidhaahdo iyaga oo haysta qolada reer khaatumo wax cad oo ay kaga bixi karaan puntland waxay ahayd inaysan degdegin oo ayagu aysan iskhilaafin oo iyaga oo dhammaystiran oo reer khaatumo ah ka fariistaan oo xisaabtamaan inay markaas xisaabtan puntland loola yimaadaan inkasta oo dastuurka puntland uusan ahayn dastuur dhamaystiran oo markii horeba saan ku bilaabay uusan caddaynayn haddii la kala baxayo see lagu kala baxaya oo laga yaabo saleemaan hadda inuu iga daba hadloo yidhahdo annagu waa dhammayn oo dad yaroo kooban oo shaqo u doontay baa puntland fadhiyay laga yaabo oran karo laakiin waa inaad ku tala gashaan doodaasaa dhinaca kalean kaga jirta aan usoo noqdo marka khaladku mar waa cad yahay oo dhinaca puntlandna haddee wax ay ku heli karaan qiil oo ay kusii haystaan oo annagay naga mid tahay anigu kulley ma arko sababtoo meeshaan adigoo aad leedahay ana iga mid tahay dee waa inay kaa muuqataa adiga wixii aad aad aad rabtid inaad ku haysatid waa in horumarkeedii aad qeyb ka geysataa waa in siyaasaddeeda aad qeyb ka geysataa waa in cadowga haysta aad kasoo dhacsataa lix sano toddoba sano hadda ay maqan tahayna ma aragno noomana muuqato hadda ninkii ugu dambeeyey oo madaxweynaha hadda ka noqday xataa hal dollar oo loo loo qorsheeyey in lagu xoreeyo maanu arag dhinacaas saleebaan iska mid baan ka nahay laakiin dhinaca aan ku kala duwannahay waxay tahay broseska khaatumo lagu sameeyey ma yahay broses puntland ay ku taageeri kartay oo ay ku kala bixi kareen anigu waxaan qabaa broseskaasu waxbaa ka khaldanaa laakiin waxaan qabaa in la sixi karo waxa oo la sixi karo oo qolo walba iyadoo qanacsan degaankeedii iyo systemkeedii iyo nidaamkeedii ay samaysan karto tusaale waxaad la socotaan hadda dastuurkii dowladda federaalka oo madaxweyne cabdullahi yuusuf allah naxariistay markii uu waddanka qabsaday la dhisay baa waxaa lagu qoray dalku inuu yahay dal federaalah maamulka ugu horeeya oo dalka ka jiran inuu yahay puntland waagaasaa la caddeeyey saleebaan horta waxaa ugu filan puntland dastuurkeeda inuusan ahayn ku meerin gaar oo uu ahaa maamul dhammaystiran waagaas taasaa ku cad okay qiil baan hadda haysanaa oo khaatuman ay ku noqon karto maamul dhab ah oo dhammaystiran puntlandna ay khaatumo ay faraha kala bixi karto iyadoona iyadana waxba shida aysan imaan oo weliba dastuur laga yaaba hadda waxa ay isugu dhejinaysaba inay tahay haddii puntland ay hadda afka si official ugu dhawaaqdo khaatumo waa aqoonsanay in la yidhahdo marka mar haddaad khaatumo aqoonsateen dastuurkiinana uu qorayo ilaa dhinacaas idinku inaad xukuntaan marka dib baa loogu noqonaya systemkii idinku marka hadda ma noqonaysaan maamul dhamaystiran xoogaa in marka khalkhal la geliyo maamul ahaan shaheeda iyada laftirkeeda aan filaya aniga hadda inay isugu dhejinayso laakiin anigu waxaan qabaa in hadda qiil la helay soo ah dowladdii hadda talada haysta oo xasan sheekh maxamuud uu madaxweynaha ka yahay waxay jebisay dastuurkii dalka u yaalay oo ahaa laba gobol iyo wax ka badan inay samaysan karaan dowlad goboleed mar hadday dowladdii dastuurka jebisay puntlandna hadday maanta khaatuma ay aqoonsato aysan ku waayeynin sharcigii ay ku noqon lahayd dowlad goboleed anigu waxaan qabaa in puntland si official ah oo qurux badan oo nidaamsan in ay tiraahdo or anagu waxaan rabnaa khaatumo inaad idinkuna aada maamul idinka iyo reer sanaag isku darsataanoo sool iyo sanaag ilaan hadda cayn ma noqon karto gobol sababtoo ah sideed iyo toban gobol baa laga hadlayaa sideed iyo tobankii gobol oo madaxweyne eh, dowladdii soomaaliya waagii burbureysiina eh, gobolka hadda eh, degmada buuhoodle waxay ahayd degmo waxay ka tirsanayd sidaan filayo haddaana khaldanayn gobolka togdheer bay ka tirsanayd marka soo reer sool iyo reer sanaag iyagoo dhammaystiran bay waxay noqon karaan dowlad goboleed bay noqon karaan oo weliba aan ahayn midda hadda been beenta lagu aasaasay oo galmudug oo kale marka anigu fikri waxaan qabaa ah puntland sabab diideysa inay aqoonsato oo ay saboorti garayso oo taageerto oo dhaqaalo ku bixiso in maamul kale oo sool iyo sanaag ah la sameeyo reer sool iyo sanaagna iyagu ay maamulkaasu ay ay ay yeeshaan sidaasna xaggaasna maamul uu ka dhismo kii puntland oo isaguna jirayna uu sidiisii u ahaado ee halkaasna laga helo ilaa saddex maamul waxa weeye dadku waxaa la rabaa qofka bini aadanka inuu caqligiisu caqligiisu inuu ballaaran yahay baa la rabaa ee waad la socotaan waxaa la sameeyey ee, galmudug oo hal gobol iyo iyo iyo iyo iyo barha baa la sameeyey okay taa hoos sheegtay cismaan waa kaa dhex gelaya iyo waxaad Shabeellaha samaysaa Dhexe oo- oo Een, cismaan raalliga ahow waxa weeyaan tan horaad sheegtay ee galmudug arrinkeeda waana fahamnay guud ahaan halkaad ka imanaysaa waana fahamnay adiga cismaan ahaa nina qoryahana baad tahay saad sheegtay Ee, aad fahamtay activist ah khaatumo inay tahay maamul jira ma aqoonsan tahay adigu shaksiyan
anigu qaabkaan u dhahayaan idin sheegaya qof kasta oo degaan leh wuxuu xaq u leeyahay inuu yidhaahdo anigu aayahaygan ka tashanaya magac baan la baxaya maamul baan samaysanaya taasoo cid ka hor istaagi karta male laakiin waxaa la rabaa in haddana loo maro dariiqa ay leedahay wax kasta ood samaysanaysa tusaale maamul haddaad rabtid inaad noqotid oo oo weliba dowlad goboleed ah dastuurka federaalka markaan kasoo qaadno wuxuu qabaa laba gobol inayn iyo wax ka badan sidaan la soconana hadda khaatumo laba gobol ma dhama waxa weeye waa gobolka sool iyo koonfurta sanaag waa hal gobol iyo barwey marka haddii gobol aan ka hadlayno dowlad goboleed khaatumo ma tahay uma u aqoonsan tahay may uma aqoonsini baan leeyahay sababtoo ma Okay.
dhamaystirna oo laba gobol ma dhamaystirna haddiise su-aashaadu tahay ma qabtaa in khaatumo ay is- gaar u istaagto oo ay noqoto dowlad goboleed yes baan leeyahay sababtoo ah waxa weeye marba haddii aniga la ii bilaabay dastuurkii oo laba ku qornayd in la furfuray oo hal iyo bar ee loo aqoonsaday in maamul laga dhigo anigana sabab ii diideysa inaan idhaahdo khaatumo yaan la o- la aqoonsanin ma jirto kuwalana waxaan qabaa inaysan si fiican u fakirin oo aysan yacni fakirkooda uusan meel fog gaarsiisnayn dano markaas ayaga u gaara inay wataan baan aaminsanahay qof caqli saliima lena okay waad mahadsantahay Qofkii cismaan waxa inuu weeyaan karo inay een, maamul noqdaan.
waxa- waxaan codsanayaa een, cismaanow een, inaad jawaabaha iisoo koobto waayo een, waqtigan wuu inagu socdaa rag badanna way ka qayb qaadanayaan oo ilaa afar nin ugu yaraan waxaan kaloo doonaya inaan ku weydiiyo wajil waxaad ku celcelisay kala qaybsanaanta khaatimo Waa- taasi waa details weeyaan marka arrinta khaatimo gudaheeda la galo marna waxaad tidhi way ku saxsan yihiin inay yeeshaan maamul goboleed maadaama la dayacay oo macnaha aad baad ugu garawday dayacii wix meesha ka baxa haddii la dayacay kelmaddan excuse aad ka dhigatay oo aad tidhaahdo yani puntland baa sometimes isticmaasha ood tidhaahda qaar baa anaga nala jooga waynu ognahay deegaamada khaatimo imika laisku yidhaahdo ama koonfurta sanaag iyo buuhoodle iyo sool waxa weeye hal tuulana ha ahaatee oo kamid a oo puntland gacanta ku haysaa ma jirto dad yowga joogaana un waa dad dee garowe weeye jooga oo magaranaysaa deegaankoodii aan tegi karin waxna soo sheegi karin puntland cashuur kama qaato waxa weeye ciidan uma dirto It's just like dadka dhaliilaa waxay yidhaahdaan waa lagu campaign garaya kolka madaxweynaha doonaya inuu kusoo baxo meesha ayaa yidhahda waxaan soo celinayaa lascanood si loo doorto waayo cabdiweli baan ka maqalay faatixa laguma qabsan faroole arrinta kusoo fulay miiska waxay ahayd lascanood baan soo celinaya sida adigu aad sheegtay iyo waxyaabaha ramiska dadkaasi marka haddii ay tageen smart kale waxa puntland ka hadal haysaa ay talibaan baa kale waxa ku jirtay lugooyada ha iga dayso puntland waxbaba yaanay tarin yaan la oran karin marka puntland walow aad sheegtay in puntland lafteeda suuriya khalkhal ay gelayso haddii ay khaatumo aqoonsato miyaan la oran karin dhibta waxaa wadaa waa puntlando dadkani awalna dadkii u yimi isimo iyo aqoon-yahan bay ahaayeen oo la samaystay markii dambena waxaa tegey oo talax ku sameeyey isimo iyo aqoon-yahan bay ahaayeen xaq waxay u leeyihiin puntland inay lugooyada ka dayso maaha inay sabooto isbarbar taagto no matter what
Eh, anoo soo koobaya waxa weeye waxaa la rabaa anagoo caqligeenna isticmaalayna haddana inaynan inaan dadka kale iyo fikradaha kale oo naga duwan inaynaan ignore garayn baa la rabaa waxaan ognahay anigu meeshaan ka imaanayay ma ahayn khaatumo ma istahishaa ma go'i kartaa iyo ma go'i karta maaha taas waa idiin caddeeyey anigu meeshaan ka hadlaya waxay tahay meesha ay ku degdegeen inay maamul khaatumo la yidhaahdo oo iyaga u gaara samaystaan oo cid ka hor istaagi karta sida saleemaan sheegay anna aan u qirsanahay aysan jirin baan waxaan rabay si hadda saad la socotaan dad yar oo kooban oo reerka ka mid ah baa waxay mas-uuliyiin ka yihiin maamulka somaliland oo oo wasiire ka sheegta sidaas oo kalena puntlandna dadbaa ka jooga mar walbana reer boqolkiiba boqol israaci karaa ma jiraan oo kulligeen waan ognahay oo marmarsiyo kama dhigan karno dhulbahantoo dhan may khaatumo noqdaan mar walba waa ogaanayna waa ognahay dad baa meesha iyagu masiirkooda iyo maslaxadooda shaksiga ugu jirta aadaya anigu meeshaan ka hadlaya waxay tahay puntland dadka la socda oo reer khaatumo ah ama tiradooda ha yaraato ama ha badato saleebaan wuxuu wuxuu og yahay idinkuna aad og tihiin dad isimo ah oo macno leh inay la socdaan oo ka tirsan yihiin anigu marka waxaan rabay in mudnaanta marka hore la saaro in reer khaatumo ayagu ay xisaabtamaan waxa anigu aan gartay idinkuna aad garanaysaan oo ah cisma halkaa kaa joojiya ralliga ahow waxa weeye eeg waxaynu ka hadlaynaa ismaalow waxa weeye halkaa kaa joojiya waxaynu ka hadlaynaa maaha reer khaatimo dhexda taas iyagay u taalla arrinka meesha inoo saaran waxa uu yahay puntland iyo khaatimo dhexdeeda eeg puntland waxaa gudaheeda yaallaa oo wax iyada u taalla khaatimo waxaa dhexdooda yaalla ama samaan ama xubaan kuu doonaba ha ahaade iyagay u yaalla puntland waa maxay waajibaadka kaga aadan haddii dadka ismadan aa sheegaysid waaweyn iyo kuwa yaryariba ay dhammaantood meel isugu tageen qalinkana iyadaan dafoorka qori lagaga hayn ay ku wada duugeen inay ka go-een puntland sababo jira awgeed waa maxay meeraysigan adigu aad geedka igula wareegaalaysanaysayo aad yacni kolba u leeda haddii sidan loo eego iyo haddii sidan loo eego
haddaan kuu caddayo waxa weeye maamulka puntland waxa ay leeyihiin qaabka ay khaatumo ku dhisantay ma ahayn qaab ay u dhimaayeen dhulbahante dad yar oo kooban baa geed iyo iyo degmaan isugu tegay oo samaystay waxaa laga yaabaa fikirkaas aniga shaksiyan inaanu ku ku waafaqsanayn halkaa waxaan dhexi karaa ismaalow Eg, waxaan doonayaa gabagabadii gabagabadiina waan joognaa si waxaan baan isu fahmayna eg waxaa jira dadku waxaa jira tiirar ay arrimuhu ka bilowdaan sida carabka aad ku dhufatayba aan meesha la yidhaahdo dhidibowtaagii puntland oo kale reer khaatumo saddex iyo toban isim bay leeyihin boqol iyo toddoba iyo toban caadkal bay leeyihin aqoon-yahanka iyo qurbajoogta waxa weeya heerkii ugu sarreeyey oo aad garan karto yani figurska ka qayb gal saddex iyo tobankiisanba way saxeex boqol iyo toddoba iyo tobanka caaqilna way saxeex erga afar kun oo qof lagu qiyaasina way yimaada layskuma khilaafin period dadkaan miyaad ku tilmaamaysaa dad baa isugu tegay meesha koox kamid a khaatimo ama dhulbaante
anigu fiiri dadka ma kala aqaan wixii meesha isugu tegayna taariikhda ma hayn laakin waxaan ku yidhi anigu waxaan waafaqsanahay xataa hadday toban qof meel isugu tagto tiri anagu aayahayaga iyo mustaqbalkaygaan ka tashanaynaa cid jajoobi karta iyo cid cid khasbi karta ma jirto anigu meeshaan ka imaanay inaan fahansiis baan aad rabaa mahadsantahay aad baad meesha mahadsantahay anigu aan ka hadlayo waxa weeye dooda dooda puntland baan kaala hadlay anigu laakin waxaan aaminsanahay shaksiyan cid cid ajoobi karta iyo cid oran karta maamul ma samaysan kartaan ma jirto okay ismaan waan kugu soo noqon doona waad mahadsan tahay waxaan doonayaa cabdimahad inaad tiigsado cabdimahad oo may maqlaysaa waan ku maqlayaa waxaan codsanayaa Bismillah.
siyaasiina marka aan hadlaynin oo telefoonka aanan siinin inaad telefoonkiina miyid ka gashaan dadyoga dib ka soo galana waxaan la socodsiinaynaa waxa weye halkaad nagala socotaan weli waa madasha sigistii oo alaaba lagu falanqeeya siyaasadaha soomaaliya caawana waxaa martida inoogu ah madasha dood cilmiya dhex maraysa khaatimo iyo puntland oo ay ka qayb qaadanayaan saleemaan wajaxaad eh, ninka la yidhahdo cusmaan isxaaq cabdimahad jawir iyo cawil kusoo dhawow eh, cabdimahad oo maxaa kaaga baxay saaxiibadaad kaa horreeyey بسم الله الرحمن الرحيم horta wax badan baa laga hadlay dhismihii puntland dadweynaha reer khaatumo xoog weyn bay ku lahaayeen waana u dhammaayeen bad waxaa la odhan karaa xaaladdii markaa jirtay waxay ahaayeen dadkii iyagu mar kasta oo odayaasha ama nimanka siyaasiyiinta ah markaa tartamayay ay wax isku qabtaan dadkii u fadhiyey ee isku soo celinayay ee aas-aaska runtii ka muujiyey meeshaas in wax ka soo baxa laga mid keeno taasi hadday dhacday oo wax la dhisay oo wixii wax ka khaldameen ama khalad yimi waxa weeye saddexda nin ee iga horreeyba waxaa jira wax aanay sheegin oo ah sabtu meeshay ka quruntay waxay ahayd markii wax khaldameen oo wax la qoonsaday inaan la cararin oo aan puntland laga bixin oo aan meelo kale la aadin ee inta laysu yimaado la xisaabtamo oo waxaa khaladka dhacay miiska la saaro oo la socdaya horta fayraska oo in meel kale la aado somalilan la aado horta khalad bay ahayd arrinkaas khaladkeeda waxaa iska leh dembigan hahaato ha lahaato puntland oo waxaa khalado laakiin khaladkii si saxa looma sixine khalad baa lagu saxay oo meeshii qofku wuxuu xaqu lahaa uu doonan lahaa waa dayaceen iyaguna taasi waa taas tan labaad arif waa soo koobaya wixii wixii dhawaa laga wada hadlay waxaan kusoo koobayaa anigu shaksiyan shacaab ahaan qof reer puntland ah anoo ka fekeraya siyaasadda dheer ee fog ee soomaaliya personal an waxaan qabaa dadka reer khaatumo golay noqotaba waa noqon doonaan waana sida fiican nod keligood in wixii nidaamka federaalka uu qabo oo wax lagu dhisi karo iyaga iyo wixii raaci kara inta la dhiso wax sameeyaan oo wax noqdaan aniga waa fikirkayga iyadoo raacayo sharciga waxaa jira puntland maxay haysataa puntland waxay haysataa khaatimo laba shay runtaa laga leexleexanaya runta wa- runta waa in la sheegaa waxaa laga leexleexanayaa marka la yihahdo puntland gaar ahaan dadweynaha shacabka degan sool sanaag iyo cayn iyo sanaag iyo iyo sool iyo sanaag iyo cayn waa dadka u ah udubdhexaadka midnimada soomaaliyeed mar hadday saas tahay in si sahla lagu sii daayo oo puntland ay gacanteeda ka baxdo yaa damaanad qaadaya inay raacaan somaliland oo rabta inay soomaaliya ka go'do oo rabta inay hadhow koonfur kula gorgortanto aan ku qaybsano laba gobol yaa damaanad qaadaya yaa lagu aaminaa waa in la helaa wax lagu aamino sool khaatimo cid lagu aamino oo reer puntland ku aaminaan oo tomorrow aanay noqon sidii falastiin inta ay qola raacaan waddankii lagu kala gooyo waa in la helaa talo loo dhan yahay oo siyaasad leh oo dastuurka waafaqsan oo shacabka siyaasiyiinta reer puntland iyo odayaashooda iyo isimadooda iyo kuwa reer punt maxaa khaatumo la helo wax sugan waa dhici kartaa any minute haddii la yidhahdo maanta puntland tirada waan sii daynay oo waxaan idin aqoonsanay maamul damaanad cid ka qaadaysaa ma jirto inay raacayaan somaliland yaa damaanad qaadaya waxaan weydiinaya salemaan salemaan yaa damaanad qaadaya tomorrow inaan somaliland la raacay taas waa iga su-aal
okay Laakiin waxaan ka saa in- su-aalkaa weydiinaya ninka la yidhahdo cabdimahdow waxa wey damaanad qaadka aad ka hadlaysaa waa maxay dadkeeda laguma aaminayo miya dadkoodii hay-adihii ugu sarreeyay shacab Waa- shucuubtii deegaanka ku noolay aqoon-yahan isim caaqil yani qurba joog iyo guda joogba waxay isku waafaqeen inay waxooda samaystaan waayo ciddaa damaanadda u raadinaysaa iyaga lagu aamini maayo miya damaarada waxaa laga raadinayaa cali khaliif galayr waad ogtihiin oo waagii la aasaasayo somaliland waa tegey cali khaliif galayr wuxuu ku dirimgaraynayaa in uu fikirkiisa siyaasadeed ee globalka ah waxa weeye in soomaaliya ay u noqoto south iyo north balaankiisuna waxa weeye in uu ku biiro somaliland kadibna wax loo qaybsado south iyo koonfur marka arrinkaa isaga ah anagu shacabka reer puntland we we gonna make sure inaanu soomaaliya aanay kala go-in
haddii ay sidaa u dhacdo aynu si aan saada ku raacno Soomaaliya.
waa maxay waa maxay dhibta ugu jira eh, puntland haddii sidaaba u dhacdo intuu waqooyi tago u soo dabaalo wadankii south iyo north wax loo qaybsado north lagu socdo Khaat- khaatimo waxaa ku xidhan midnimada soomaaliyeed
okay midnimada sax soo soomaaliyeed su-aal kale ku weydiinaya ninka la yidhahdo cabdimahdo waan ka xumay inaan kaa dhex galo Ah.
si fiican baan kuu fahanay angalkaad ka imanayso waxaad ii sheegtay inaad reer boosto tahay in reer boosto kasoo jeeda aad Ah.
tahay waa tuhursanahay Ah,
ma jirtaa cadaaladan waxaanay ka cabanayaan khaatimo oo leeyihin puntland may nagu taageeraan ama na daayaan waa cadaalad daray ka cabanayaan cadaalad ma ka jirtaa gudaha puntland
puntland nin badan waa- cad- cad- khalad waa jira khaladaad fara badan waa jira oo xitaa saliimka maaha xitaa siyaasadeed mid mid- mid corruption siyaasadeed puntland waa ka jira waxyaala fara badan oo khaldan waa jiraan laakiin wax walba nidaam loo maray leeyihiin wuxuu meesha fawdo maaha wakti baa la geliyey nidaam baa la raacay habbaa wax ku yimaadeen habbaa lagu kala baxaya in Okay.
intuu shakhsi intuu meel istaago- xaqada ku raacaya la waxaa tiri xaq baa Ya.
waxaa tiri xaq baa lagu kala baxaya adigoo cabdimahadi ma isu sharixi kartaa madaxweyne puntland ma noqon kartaa waxaan ku- wa- waxaan ku yidhi waan ku garanaya meeshaa ka imanaysid arrinkaasi waa waxa naga maqan aniga a- iyo qof kasta oo reer puntland ah waa wax aan u baahannahay waataan haddaaya lahaa markii wax khaldameen inaynu marti noqonno ma ahayn ee inaynu nidhaahno waxa kan waa isugu nimi waan wada leenahay waana khalad aynu sax nabay ahayd haddeer okay haddii arrinkiisaa u taagan yahay eg cabdimahadoo puntland u doodayo caaw haddaan madaxweyne su sharixi karin ma la oran karaa khaatumaada khaldan inay ku cawdaan puntland cadaalad darraday ka tirsadaan oo gudaheedii baaba ka jirtaa tii u weynay
dhegayso sa- waxa weye wa- brother meeshaan adduunka khaladku waa dhacaa meel kastuba ka jiraa somaliland buu ka jiraa laakiin waxaa loo baahan yahay qofku inuu fahmo inaanu marti noqon ee uu garto oo ku qalco inuu isagu leeyahay puntland waxaa ka jira waxa weeye baarlamaanka aan aan aan si sariixa u hadalno ha sharaa galno waxa weeye waxaa ka jira baarlamaan baa ka jira dadka aan aan aan ku eedeynayno aan leenahay maxay tahay dadkii bay ka saddarsadeen baarlamaanka puntland marka la fiiriyo kama badna haaf laakiin muwaafaqo intii kale ka dhex dhacday muwaafaqa la-aan ka dhex dhacday oo ay isu iman waayeen oo ay wada hadli waayeen oo iyagu marti iska dhigeen ayaa wax ku wax ku xumaadeen marka laysku daro xildhibaanada puntland ee ka soo jeeda sool iyo sanaag waa lix iyo labaatan waa lix iyo labaatan xildhibaan wey lix iyo labaatan xildhibaan almost waa half way ka heli karaan ten percent oo ah political loo bi'ay intay u galaan way ku heli karaan maxrama ka noqon karaan laakiin waxa weeye horta qofku waa inuu ku qancaa oo ogaada wax inaan laga lahayn ee uu isaga uu la yimaado farsamadeedii iyo siyaasadeedii iyo kalsoonadeedii iyo hankeeda waa inuu la yimaada Yani puntland caddayn baynu u baahan nahay wixii aynu ka sheegno madashan dadyo badan oo soomaaliyeed baana dhegeysanaya qaar kalena meedhihen naga sheegi doon intii puntland la aasaasay ama ha noqoto mur- murashaxiinta waxaad moodaa in jaangooyo siyaasadeed ay jirtaan oo qolaba meel ay u calaamasan tahay for example madaxweyne ku-xigeenka kale waxaad moodaa in degaan loo calaamadiyey cidina loolan kulama gasho madaxweynaha oo kale yani one family show waxaan la yidhahdo kale aad moodaa inay ka jirto haddii cabdimahad aanu niyadiisaba gelinayn inuu isu sharaxo puntland puntlandna uu u doodayo sidee baynu oran karnaa xaq baa ka jira meesha ama cid kale oo ka baxdayba ay- saleebanow laba laba doorashaa puntland ka dhacay labada doorashada anigu waxaan odhan karaa xaq markay noqoto corruption siyaasadeed baa la galay waa waa wax jiro wax la qarinayo maaha maxamed cabdi xaashi corruption siyaasadeed baa wax laga qaaday ilka jiirna corruption siyaasadeed wax laga qaaday labaduba laba nin oo soo dhow bay ahaayeen innaga waxa weeye xaqiiqada waxa weeye waxa wax ka qaadeen waa xildhibaanada reer sool oo weliba iyo reer sanaag oo weliba iyagu dee een, codkoodii aan siin dadkii janjiga samayn lahaa
taas waxay umuuqanaysaa ninka la yidha cabdimahad waan kaa dhexgalayna adeer taas waxay umuuqanaysaa inay warxaafadeedu yahay baa laga yaaba waayo cidina ma caddayn karto doorashooyinka qarsoodiba doorashooyinka qarsoodiba qarsoodi bay u badan yihiin laakiin haddii aad corruption sheegtay eg haddii aad corruption sheegtay for example xilligii cadde eg iyo xilligii ilka jeer labadaba dad corruption sheegtay in lagu qaaday deegaankiina uu maqan yahay dastuurkana dad wax isku darsaday la ahaa ninka wixii uu ku darsaday meeshuu uu maqan yahay oo baali ku maqan yahay uu tegey markii uu talageliyay inuu meesha koro si wixii uu doonana corruption lagaga qaado inuu tago miyaan xaq u lahayn
xaq waa wey laakiin waa inuu- waa inuu nidaamka maraa nidaam Nidaamka maraya naf- nidaamka waxa- nidaamka maraya nafsha.
nidaamka maraya nidaamkan marayna waxa weye fiiri nidaamka maxaa odhanay inagu lama xisaabtan puntland wax puntland intay soo fariisteen yidhahda this is wrong oo weli accountable ah ama xildhibaan ama isimo weli puntland xisa- xisaabtu lafisa ma waxaan jiraan.
example kugu soo qaadanaya adag alayga inaan kaa dhex galo mar kale waxaan example usoo qaadanaya nin la yidhaha xildhibaan indhabuur baa hadda ka hor farole iyadoo meedhiya qarsoonida ka duubay la hadlay jaalle madaxweyne mudane madaxweyne dadkii waa dayacan yihin mudane madaxweyne deegaamadaa ku kaambayn garaysa waa maqan yihin mudane madaxweyne dadkii baa lalaynaya mudane madaxweyne dhaawac iyo meydkaa buu hodle waran mudane madaxweyne markuu dhameeyey wuxuu yidhi doqon baa tahay mucaarada oo ku xun waayo cid alle la hadla markaas
fiiri de- de- madaxweyne waa shaksi kow de fiiri meesha maamulka wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay baarlamaan buu leeyahay madaxweyne waa shaksi siyaasi waa waa decision maker waa waa khaldanaan karaa khaladna waa tahay laakiin markaad wax saxayso nidaam baa sugaal jira.
sugaalow ma idinka dhex galaan halkaas
waan kugu soo noqonaya cabdimahda waad mahadsan macawil ba sugaal sugaal ha maya waa cusmaan ee, weye cusmaan wey ismaan waan kugu soo noqonaya inaad saleebaan baan siinaya hal kelmada cabdimahda waan kugu soo noqonaya inaad halkaa igu joojiyo waad maadsantahay aad iyo aad khiyaaraya dadkiina dib ka soo galay halka weli aad naga dhagaysanaysaan waa madasha sigista alaaba lagu falanqeeya siyaasadda soomaalida waxaa caawa marti inoogu ah cusmaan cabdimahad caawil iyo saleebaan oo kasoo kala jeeda deegaamada puntland iyo khaatimo waxaanu ugu qabanay dad cilmiyeed labada maamul udhexaysa qaabkii wax u qaldameen waxaan codsanayaa en- en raggiinan aan dooda dhex dhigay qofkii marka aan microfonka haysan aan hadlaynin inuu telefoonkiisa miyid ka galo insha allahu tacaala saleemaan may maqlaysa saleemaan wajaxaad saleemaan may maqlaysa ka soo bax miyid haddaad ku jirto
salebano star one taaba dhe mud buu galay mud buu ku jiraa salebano
okay saleman sar soo taabo waxayna dhegeysanaya dad audiacy ah oo dhowr boqol oo qof ah oo madasha sigista ku xidhan waxaa sidoo kale dhegeysan doona dad kumanaan aan filayna inay noqon doonaan oo kala xidhiiri doona mediaha waxaa la yidhaha social network iyo websaytada soomaalida ay isticmaalaan waa labada
ka qaaday waa ka qaaday Ah, sugaalo waa ka qaaday guulays waa ka qaaday salebano may maqlaysaa
ha waan ku maqlaa may maqasho adugu waan ku salaamaya mar labaad salebano waxaa kaaga baxay saaxiibadaadii kaa horreeyey kaa dambeeyey aan idhahde hadalka kaaga dambeeyey cusmaan iyo iyo cabdi mahad
Een, wallaahi doonta hadalku wuu badnaa Een, mahad Een, faraxa may maqashaa si wanaagsan baan ku maqlaya si halo wanaagsan ha ilaahay horta hadalku waxa weeye een, horta meel baynu dhignay hadalkuna waxa dooladana waxaad moodaa in yar inay yaro leexatay laakiin exactly haddaynu bartii ay taallay bal dib ugu soo noqono Een, waxaad moodaa een, inay odayaashu waxna garaabayaan waxna ay inooda ay siinayaan gar ahaan puntland oo weliba aanay si cad oo explicit ah aanay u dhigayn Een, aad arag ayna tusayaan waxaan masha ka dhacay inay tahay wax aada iyo aada u khaldan weliba ku khaldan dadka reer khaatumo Een, una dee garaabayaan oo weliba ay dee aad moodaa inay siinayaan garta hase haatee horta dee inuu de hayda jecli beerta inuu beerka jecli horta inuu arrinku noqdo maaha masha tan mustaqbal iyo masiir dadeed baynu ka hadlaynaa waxaynu ka hadlaynaa dad aayahooda inay ka tashadaan baynu ka hadlaynaa waxaynu ka hadlaynaa dad doonaya dalka iyo dalkooda iyagu inay maamushaan waxaynu ka hadlaynaa dad doonaya dhulkooda inay nabadgelyo kusoo dabaalaan dad doonaya sida soomaalida ninba siduu bugcadiisu u xalaa- u u xadxadhay oo uu maamul uga samaystay maanta iyagu miday ku kalsoon yihiin oo horumar iyo nabadgelyo iyo barwaaqii bashbus dadkooda ku gaarsiiyaan inay samaystaan baa masha taalla inooda ma aha wax inooda aada arkaysid oo haddana aada doonaysid inaad dhinac ka hintaso horta ma aha hadalladasuna siday u dhigmayaan waxa weeye Een, dastuurka horta walaalkay mahad baa saxayaa cawil wuu habarmanaya kii ka horeeyey mahad uu lahaa dastuurku ani dastuurka markaan lahaa wuxuu ahaa siduu ku bilaabmay oo dastuurka ku wadneed beelaha intaa la eg oo isku yimi oo wax samaystay baa ku qoray dastuurka cawilow dastuurka saddex jeer baa la bedelay oo wax laga bedelay maaha dastuurkan iminka ad arkaysaa puntland kii waagaal meel la dhigay ee saddexda warqadood ahaa maaha hadda weynaad waa imaadeen
Go ahead, Salebano.
odeer a marka defle horta ogow sidaasuu ahaa siduu dastuurka ku bilaabmay oo dee uu dhigaya meel laleeyahay cidi kama bixi karto puntland oo dastuurka ku qoreydna waagaa ma jirto in lagu gaadho nabadgelyo inta soomaali isku imanaysana wax la wada samaysto ujeedadii iyo koorkii puntland loo sameeyey taasi ah waxaan dambe la bedbedelayay ee la dowladaynaye la maamulaynaye ee markii dambena laga dhigtay jeenaal jeeda lagula dagaalamo qaranka soomaaliya iyo dowladii soomaaliya timaada ma ahayn sidaasuu bahalku marka hore u dhigaa haddaba ka soo gudub waxaa meesha yaallaa waxa weeye horta dadka shacabka ah iyo dadka degaanka iskale waxay doonayaan weeye wax waliba wax aan iyagu doonayna cidi kuma khasbi karto jooskay qaadanayaanna horta iyagaa iskale puntland marka laleeyahay oo la samaynayo le puntland lagu leeyahay waa maamul cidka kama soo digin oo lama soo waxyoonoo maaha kitaab qur-aanu sideeda u qaadanay waa dad meel iskugu jiray oo sideeda ku samaystay dowladna ugu dhalatay sidiina lagu ictiraafay marka burburkaa soomaaliya shan iyo labaatanka sanadood ku habsaday ee banba meel marayay ayaa keenaya mar walba cidi inay fursad u hesho oo sida ugu wanaagsan iyagu isku maamulayaan ay timaado may fahamaysa Een, that means waxa weeye qofku sidaa marku wuxuu doonaya isagoo ayiisa ka talinayo horta inuu cidna ka fasax qaato cidna u daba fadhiisto ma aha marka tanna waxaa ka dhacday khaayibnimo aada u ballaaran baa ka dhacday bujra exactly waxaadba moodaaba mar haddii anigu aan maamul samaystay anaa tuurta ku qaadanaya wixii anigu aan doonayaan ku samaysanayaa meshaan doonaya la maraya ciddii kale la samaysataana hel wada okay waynu soo gaagaabinaynaa salemaan qaybtan Wa- sidii qaybta wa- horumarka loo wa- introductionka ahayd maaha weli su-aasha ku weydiinaya waxay tahay Hoostaan doonaya weli- ina ceebay Ah.
ka imanaysaa hadalkii imika cusmaan iyo cawilba meel baa jirta uu iska ballaynayay yowgii hal khaatimo way joogaan puntland weli madax bay ka yihiin madaxweyne ku-xigeenku deegaankaas kasoo jeeda toddobiyi toban xildhibaan baa jooga magaraanaa lix wasiir baa jooga seebaa loo oran kara khaatimo way baxeen dalkii buu maqan yahay way Maya, noo aad.
dadkii soo ma joogaan mayna maya sa- may dadku ma joogaan dadku ma joogaan waxa weeye een, waanu ognahay ma diidan Yeg. we have a problem problemkana waa kaanu doonayna inaanu takalgarayno oo ka baxno inoo the whatever ay nagu qaadanayso waanu ogeyn oo markii ugu horreysay wax iyadoo puntland jirin heshiisyo nabadgelyo ayaanu la galnay somaliland maamulna waxaanu la samaysanay puntland boqolkiiba shan iyo sagaashan shacabka khaatumo waxay ahaayeen puntland Een, waanu waa wata aanu doonayno oo noola samaystay labadaa maamul wax ka duwan inaanu la nimaadno oo annagu ayahay ka tirsano annagoo og inay halkana qaar nagaga hareen halkana qaar nagaga hareen in aanu labadaba isku soo duugno oo khasab aanu sidii aanu iskugu keeni lahayn oo dantayda u wada garan lahayn oo isku jeedo noqon lahayn waa ta aanu doonayno inaanu ka shaqayno idasanara how long ay nagu qaadanayso ma aha mid aanu ka xishoonayno mid walwalna gelinaysa ma aha mid cambaaro nagu noqonaysa ma aha yes wiilal degaanada khaatumo u dhashay baa weli garowa fadhiya oo madaxtooyada u jooga waa few people jogooyinka ay ku heleen beel ahaan intii waagii puntland la sameeyey intii uu ugu shaqo tegay oo fadhiyay laakiinse nimo ka ka turjumaya danta iyo masiirka iyo mustaqbalka khaatumo ma aha gooray noqotona iyagoo soconaya oo ordaya imanaya waayo dee puntland baa Hadalkii, ugu eh, tureeno Sulaiman, waxay ugu hadalkii, joogaan horta ninka garanaya.
la yidhaahdo, Horta- een, horta ta- kelmadda horta taasi caawiye.
waa taa, taas. kelmadda kelmadda caawiye baa cawil iyo soo- tii cabdi mahadimi soo ka noqonaya.
dambeysay meel ba iyagu iska iska ballaynayaan wuxuu leeyihi cawilna wuxuu yidhi dadku inay wax samaystaan way ku saxan yihin eg aad u fiirso dadku inay wax samaystaan way ku saxan yihin laakiin qaabkan loo sameeyey maaha cabdimahadna wuxuu ku leeyahay walwal baa jira iyadoo la ogaya wax waliba inay saxan yihiin dastuurkuna iminka uuba furan yahay oo dadka maarasa madaxdan iminka ay jebiyeen oo qiil looba heli lahaa walwal kalaa jira oo ah siyaasigan iminka madaxweynaha ka maamulka khaatumo inuu meel kale la aado dabadeedna uu macnaha politically isagu muqdisho kula dhiil garayo walwal noocaasi puntland dhexda uga baxda ayaa jira yaa loogu garaabi marka walwalkaasi inuu soo fasaarayo
exactly waa qodobkan usoo socday inaad roogiyeen waxa la yaabka ah oo weliba nimankan odayaashu aad moodid inay dadka kale ee magaca puntland ama dagaalka puntland ku hadlaya marka adiga dhegeysatay aad moodid inay kaba soo dhow yihiin haddana aad moodid weli inay dhinac ka kabinayaan oo meel aan really lala yaabo hadalkoodu taabanayo listen to me ninkan la yidhaahdo ah, madaxweynaha khaatumo cali khalif darayd waa degaankiisii isagaa ka mas-uula ama cirka ha la galo ama somali ha la galo ama federal ha ka go ama puntlandka dib ugu nocogo waa mid mas-uuliyadda horta loo saaray is- dadka shacabka ah uu mas-uulka u yahayna xaq waxay u leeyihiin inay wixii iyaga u dana hogaankooduna uu sameeyo isku raacaan meshay doonayaan la galaan ma aha cid walba ka qabta listen to me waxa meesha yaallaa waxa weeye markii aanu ka dagaalamanay kalshaale markii boqolaalka qof nagaga dimanayeen ilaa iyo maalintii lasoo galay oog lasoo dhaafay ee maamulka hargeysa soo galay ilaa maalintii dagaaladaasi dhacayeen waxaasoo dagaala waxaan u diganay in aanu cadowgan iyo midnimada soomaaliyeedba aanu meel dhigno inta aanu wadnada kuma muuqan adiga ha askari kaagama dhiman adigoo noo akeeya inaanu nahay puntland inaanu ka mid nahay nagumaadan caawin ninkan doonaya inuu soomaali ka go-aan nahay ka go-i mayno in aad nagu taageertid mooyaane nagumaadan qaban marka sabab aad uga shakidid cali khaliif iyo dadka mas-uuliyadda u haya horta meesha kuma jiraan haddii sina wada noga shakiyi karayno haddii maanta aanu meel fadhino oo aanu nimankaa u sacdinayno waadna odhan lahayd nimankaasi waxa rajaaxinaya waanu u dhimanay gobonnimadan waanu u dagaalanay ilaa iminkaas aanu taaganahay cali khaliif maalin walba oad ka dhegaysid siduu ka hadlayo qadiyada iyo dhibaatooyinka iyo waxa meesha ka taagan wuxuu caddaynayaa in aanu dhulkiisa ninna ugu hoos fadhiisanayn dagaalla ka xigo ilaa uu intu taakada ugu dambaysa uu soo waxaan arono mashu kamber laakiin anu mid baan ku oga oo aan cid iiga sheekayn oo anigu aan hortaagna oo aan sidaa u horfadhiyan dhegaysanaya cadda muuse waa markaanu ka nimid booca macri xafiiskiisaanu fadhinaa markii lagu soo kadiyey oo layidhi war dee maxaa damacsan tahay annagaa diyaara wax walba u diyaara wa adigana maamulka iyaga baanu maamul baynu nahay oo maamul baa laga qabsaday maxaad haysaa kelmaduu noogu jawaabo waxay ahayd riyaalo waxaanu ku heshiinay buudada booda inaanu noo soo dhaafin dadka aan garanayn buudada booda waa marka laasaxanood xagga garowe laga soo ogaado laga soo aado ilaa iyo close to twenty five miles xagga garowe la soo aado buu nagu leeyay aad haddii weligan lahaa faataxa laguma qabsan faataxana lagu keeni maayo waxa mesh maalintii uu sidaa lahaa uu madaxweynaha noqday socdaalku ugu horreeyey ku baxo oo etoobiya aado oo uu la shirayay international community-ga markii lagala hadlay khaatumo iyo maamulkeeda wuxuu yidhi wax suuragelaya ma aha dadka kan annaga iyo annaga iyo somalilan haddaanan sidaa u kala hayn iyagaa iscunaya oo islaynaya nimankaasan leedahay sidaa taariikhdaan hadalka cadeeyo nimanka sidaa wax u dhigaya ayaad leedahay maxaad ku soo celcelinaysaan dhammaantiin maxaad u weydiin weyda oo fasax uga qaadan weyda warba mid aniga cadowgiibu ah inaan anigu dhulkayda xadhiisto doonayn inaan sidaa u kala laalaan doonayn baan intaan hoos fadhiistaan amar weydiistaan ku idhahdaa ii fasax anigu dhulkayda inaan maamusho miy das ridiculous midda kale marka ku jirtaa waxa weeye salebaan waan kugu soo noqon doonaa halkaa iga jooji Okay.
waqtigaas koraya marka aad baad umahadsan tahay si wacan baanu ku fahnay marka hadallahan doonayay inaan ka jawaabo oo odayaashu yidhaahdeen waan ku siinaya waxa weeye ca- een, may maqlaysaa adinka la yidhaha cawlow
Ah, si wanaagsan Eh, horta nima yahow eh, eh, inta ina dhegaysanaysa iyo qoladayada hadda oo codka u furan yahay arrinta horta ma aha markii horena waa ku bilaabay annagu horta mas-uuliyiin ma nihin puntland anigu mihi cabdimahad maaha cismaan maaha Eh, laakiin dadka degaankaas eh, laysku yidhaahdo puntland baanu ka soo jeednaa Eh, arrintu ma aha puntland eh, qoladiina moderatorka saa u dhegaysanna ma aha puntland iyo muxuu ahaa iyo meesha la yidhaahdo khaatumo maaha dooda iyadu waxa weeye in la qaldana maaha waxa weeye dadkii puntland dhistay oo khaatumo ka mid tahay waxa weeye dhibaataa jirta dhibaatada see loo xaliyaa anagu dooda waxaan u codsanay sidaasay horta ahayd Eh, bahashiina hadda waxay sii gelaysaa waxa weeye sida human rights watch dad mataqaanaa faraha isku taagtaagaya warrimaada rayaal ma aha waxa jira waa ognahay khaladka dhacay waa ognahay sida wax loo saxaa weeye haddii nin waliba uu yidhaahdo tayda ma aha ee mid kale dhegaysan maayo de wa- adduunku saa kuma shaqeeyo ismaandaafkan marka laga yimaado dhegaha kusoo dhacaya cawlow haddii lagu yidhaha adigu sax cawlahaan lagu dhiibo Ah, saad ku sixi lahayd waxa weeye anigu waxa weeye eh, dee inta aan isla garan karo eh, gudaha dhib baa ka jirta dadka debadda jooga dadka debadda jooga ee magacaan hartiga la yidhaahdo leh laga yaabay qaar inay yidhaahdaan hartinimada waaba ka baxnay mugta waa laga yaabaa siyaasiyan mugta laakiin anigu ma aaminsanin waxa weeye war dadku waa ehel waa wada dhasheen waa isku dan yes og korka lagama dhayo haddii dhibi jirto dhibta in la soxo weeye waxay noo ku badisaa inaanu isu nimaadno oo dadka dibadda jooga ee ama khaatumo ah ama puntland ah ee magacaa inta ay dhegaysanaysaaba ha maqashee soomaaliya maamulnadeedu waa qabiil qabiil weeye cadaado yes cadaado waxaa looga dhigay maamul in lagu mushkiladeeyo puntland bay ahayd waana la gaaray arrintii dantii laga lahaa waxa weeye aniga haddii marka su-aal lay weydiiyey oo aad tiri maxaa xal ah xalku waxa weeye wixii dalka midnimadii puntland garanaya inay isu yimaadaan number one waxa ah horta dhulkii in la doono oo lasoo celiyo waa shardiga koowaad weeye haddii aan lasoo celin karayn oo ay sidaas inoo muuqato waxa weeye xabaalban in laa qarax jirta in lagu taageero dadka khaatumo ah oo degaanka ka soo jeeda inay dhulkooda xoraystaan lana xoreeyo aniga labadaa shardi baa kow iyo iyo- iyo- kow mid koodaad iyo kan labaada وعشان عن كدينه هبل إيه Okay.
هبل إيه سؤال كلا كويدينيا عاول وضع ساتها
عبد الولي إيه وحوي- حساسيات ehelnimada waa ehelnimada waa sax weeye aan kugu taageysanhay ehelnimada laakiin waxaan this will be talking about is politics adigu in reer sanaaga baan tahay saan filaya ama hadda introductionkaaga ku jirta khaatumo sidii sale baan sheegay horey uga baxeen puntland meel kasta ha gaadheen halkay gaadheen iyo maxaa u qabsoomay iyo waxbaa ka khaldamay waa arrin kale weeyaan way ka baxeen way announce gareeyeen arrintaas ruuxan caynkaasoo kale waa ka muuqanaya reer sanaag oo khaatumo ay ku daba socdaan waxaynu ognahay like couple weeks ago simadii waxay isugu tageen magaalada baran labadii sinay ugu waaweynaa deegaanada sanaag bari waxa weeye sultaan siciid iyo ganaal cabdillaahi cali ciid shir bay ku wada qabteen aanay wada qaban muddo labaatan sannadood halkudhigooda wuxuu ahaa wixii daartaa jireen daadku ha qaado wixii daartaa kale jireen daadku ha qaado ma la oran karaa reer sanaag waxay hayaan waddadii reer khaatimo
آه، maya walaal waxa weeye eh, siyaasad kama ay hadlayn waxay ka hadlaayeen ismadu eh, waxa weeye waad og tahay ismada dhubahante iyaga oo muddo kala maqnaa meesha la yidhaahdo maxay ahayd meeshii uu dagaalku ka dhacay bay isugu yimaadeen waa ku heshiiyeen kabacdina waa isla jaan qaadeen Eh, xasaasiyadda siyaasadeed isimada hartiga way ku dhex jirtaa weli waa ku dhex jirtaa waad og tahay marka ma ahayn arrin siyaasadeeda waxay ahayd arrin dhaqan bay ahayd marka arrintaasi arrin siyaasadeed ma ahayn Eh, taasaan anigu kuu sheegaya dadka imaqlayaana u sheegaya keli kuma aha markay simada tooda halkaan ku dhaafno siyaasiyiinta reer sanaag bari ee waxa weeyaan shirar baa ka dhacay muqdisho wayna ogeyn Walaal, barnaamij walaal, barnaamij walaal, dhegeyso dhegeyso horta eh, farxaan sanaag bari waxay ma jirto waa sanaag wax sanaag weeye okay sanaag baan kusoo qaadaya degaan waxaa shirarba waxay ka dhaceen meesha la yidhaha muqdisho barnaamij waxaa lagu asaasay u s b nin sanaag kasoo jeeda ayaa looga dhigay gudoomiyey arrinkaasi arrin u s b arrin puntland shaqa kule maaha siyaasiyiin kale oo wax ka ololeynayay shirar ka dhacay nairobi waxay ololeynayeen maamul loo sameeyo deegaamada sool iyo sanaag iyo buhoodle waxa weeye qaar xataa wufuudka uu cali khaliif uu kala yimi eh, meesha la yidhahdo nairobi iyo muqdisho kamid ahaa oo siyaasiyiin ahaa waynu aragnay miyaan la oran karin marka arrintan aad daboolka saarayso cismo een cawilow ma jirte ruuxanku ilaa ay simo ilaa heer siyaasadeed isu haalbaxayo reer sanaag waxay hayaan waddadii reer khaatimo oo kale
Ah, walaal maya dee dadka horta waa la iska sheekaystaa laakiin waa meelaha aan leeyahay khaatumo qaladaadkii koowaad bay ka gashay annagu arrintaas waa maqlay waa la soconay Eh, dadka shacabka ah wuxuu ahaani boos bay ka bay bay bay ahaani eh, bun bay ka tolantaa Eh, markii warsanigeli isu yimaado haddaan daawiyo oo meel fadhiisto oo go-aan qaato siyaasad bayskeedu taa weeye oo leh oo oo oo- oo aq- oo aqoon-yahan leh oo siyaasi leh oo dhaqan leh arrintaasi ma dhicin marka qolooyinka dee waa jiraan dadku sympathy dadku waa u hayn karaan qof qof ama khaatimo wuu hayn karaa ama meel kale wuu hayn karaa macnaheedu ma aha wuxuu turjunayey guddoon uu kala socday meesha uu ka yimi qofku waa noqon karaa laakiin anigu ma ogi eh, ilaa haddaana goobta joogin waxyaalo badan inaan hadda iska sheeg sheegana ma aha laakiin ma ogin mana maqal meel inta la isugu yimi laga wada hadlay siyaasad horta war waa inay caddahay wey laakiin waa dhici kartaa dad sembati wahayay cali khaliif galayr iyo khaatumo inay meesha marayeen waa dhici kartaa mana xumaa oo dee waxun ma aha laakiin waxaan ka hadlayaa waxa markii dee laysu idmayahay idn idan uu dhaco markaasaa qofku odhan karaa yes laakiin dee ma ay dhicin inadeer qodobkaasi qodobka labaad waxa weeye nima yahow arrinta xanafta aan ka dayno oo aynu u soo degno war sidee xeedona Shucab baa u xeedona fiicanyahay.
ilkana u nabad galan si wacan baan ufahanay laakiin aad cawilow mid ku darso wada hadlaaba heshii baa la yidhi haddii la wada hadlo oo arrinta la wada qalo waxaa laga yaabaa in xal ka soo baxo meesha dhan kastaba ha laisugu gura guraysta okay su-aasha kale aan kuweydiinaya cawilow waxay tahay dee nin kule aqoon-yahana baa tahay deegaanka sanaagna kasoo jeeda walow arrintii iminka aan ka sanqarinayay dee aanan igu taageerin oo magaranaysaay aad daboolka ka saar adigu waxaad af- afgaranaysaa puntland in midnimadii puntland ee guud la isku hayo khaatimana la soo celiyo sanaagna halkan lagu sii hayo weliba ehel iyo dad waxna waa kasoo qalisay magaranaysaa siyaasaddaadii jaraale aan la jaan qaadin dad yoba waxay aaminsan yihiin ay leeyihiin salemaan iminka uu kamid yahay yacni puntland waxay nagaga daran tahay kuwan dalka qabsaday sababa waxay adeegsanayaan waxaa kamid a dalkii waa maqan yahay for example gobolka sool oo kale hal tuulo oo kamid oo puntland ka talaysa ma ogin degmana warkeedaba daa gobolkiina isaga maba soo dhawaanin shirarkii ugu dambeeya ka dhacay garowe puntland four point five baa lala dagaalamayey siyaasadan qalafsane xamar ka socota ee dastuurkii jabisay baan la dagaalamayey waxaa la isku ogaa gobolka iyo barkin la sameeyey in la qaadaco yacni siyaasado badan baa yaalay oo u baahan in wax laga qabto beddelkiina taa hogaankii puntland waxay ku yatoosadeen si ay ku heli lahaayeen xildhibaanada ka imanaya sool iyo sanaag arrinkaasi miyaana xanuunkiisa lahayn caawilow
walaal waxa weeye dal baan ka hadlaynaa ka hadlimayno xildhibaano iyo muxuu ahaa ka hadlimayno waxaan ka hadl yani waxaan ka wadaa hadalkayga inaa fahantaan wanaagsan puntland halkii dalkii ay ka hadli lahaayeen maba hadal hayaan laakiin dadkii bay ka hadlayaan
waa aad waxa weeye aad aad muxuu ahaa nasiibku qofka waa siin karaa jagada mugdi laakiin aniga iyo adiga inta nagegeysanaysa waajib baa ina ka saaran inaynu xal u helno sidii nineteen ninety eight aynu xalka ugu helay waxaan ka mid ahaa raggii dhisay puntland ee dhagaxa u barkaday baan ka mid ahaa mugdi waxaa la rabaa waxa weeye intaynu taanaagada iska dayno meesha ay sarta ka qurantay waa garanayna haddii aynu isla garanno in khaatumo ay madax banaanaato oo noqoto maamul goboleed inagoo hareeraha ka taagan waa inay noqotaa hadday danteenu noqoto inaynu sidan ku wada joognona inay sidaa noqoto wey laakiin inaynu faraa isku taagtaagno oo is-ceelayno oo hadda raariyaha isu fadhiisanno aniga ma qabo waxaan qabaa hawsheenna inaan gobol ku dhammaysanno iyada oo aynu dhinac u wada jeedno qodobka labaad waxa weeye puntland yes degmooyin waxaa dhisay ergooyin saleebaano waa ogyahay waxaa hormuudka ahaa xus- xusbigii la oran jiray u s b iyo s s d f iyo xusbigii kaleo la oran jiray n u c baan umalaynayaa oo muxuu ahaa waad garanaysaan political platformka la isgu yimi kaasu ahaa odayaasha iyo nidaamka ka shaqaynayana waad garanaysaan dastoorka waxaa ku qoran anigu hadda aadma horteeda ma yaallo waktina waa ka soo wareegay haddii khilaaf yimaado in marjacaa loo noqonayo marjacaasi muxuu ahaa waa political platformkii markaa jira wey maxamed cabdi xaashi maxamed cabdi xaashi waa ninka horyaalka keliya ah ee puntland laga xusuusan karo waxa weeye waa joogaa maanta waa noolya lagama talagelin qaabka loo wajahayo maalinka khaatimo waxaa dhici karta caawilow mid baan doonaynaa kuu saxo adoo raalliga xagalka khaatimo dhexdeeda waxa iyagay u taallaa innaga inooma taalo miiska ma saarno hadday soo kala cawdaan oo inoo yimaadaan iyagoo kala cabanaya yaas inaynu gar qaadno xaq baynu u leenahay hebel maxaa loogu yeedhi waaye iyo hebel ma ogeyn iyo hebel ma ogeyn arrinkaan ka hadlaynaa dis waxaa weeye waayo puntland ay dabada u haysaa khaatumo usii dayn laadahay haddii khaatumo aanay soo noqonaynin oo ay arrinkooda cod dheer iyo ku gaabanba ku sheegeen waayo puntland ay u taageeri layihiin marka sida iyagoo hortooda lagu samaynayo for example madaxda puntland walow adigu nin shacab aa tahay haddana nin siyaasiya baa tahay sidaad sheegtay dhagax usoo barkaday puntland xamar baa laysku tegay shareer baa laga qayb gelay saami qaybsigii soomaalida waxaa la keenay galmudug oo sidii adigu aad sheegtay gobol iyo badh ah dastuurka aan waafaqsanayn period puntlandna markhaati bay ka ahayd waxaa la keenay ku aan dhalanba oo dadkiisi aan laysuba keeni kari waayo hiiraan iyo jawhar la yidhaahdo iyagana qaybtoodii baa loo fujiyey intaasoo dhan puntland hortoodaa lagu samaynayay puntland ma aanay soo qaadin iyagoo oo gacantooda deegaankii khaatumo inuu ka maqan yahay waxaa la eedayn karaa la oran karaa waxbay doc faruureen se puntland baa la oran karaa geed gaaban iyo geed dheerba waxay ufu waxay u fuushan yihiin inaanay khaatumo meel ka soo baxin
walaal walaal waxa weeye caawil aniga inaan ka jawaaba jeclaan lahaa su-aashaas waad ka jawaabi jirtaa ogsinaya cismaan waan ku imanayna qaybta caawil baan gabagabay waxa weye waxa weeye muxuu ahaa nasirow waxa weeye collective response bay u baahan tahay arrintaasi hadday puntland tahay hadday khaatumo tahay shacabka labadaa meelood bay u taallaa inay ka bixiyaan jawaab sababta waxa weeye waa jawrfal masiirkoodii lagu xadgudbaayo wey arrin u taalla maaha ama cali khaliif galayr ama ninka la yidhahdo cabdiweli ma aha waxa weeye dhammaanteen arrinana taabanaysa wey jawaabta laga bixiyaana waa mid dhammaantood dadka o dhan u dhaxaysa wey waa ka baxay waad mahadsan tahay cawil aad baad mahadsantay boqol kiiba aniga aniga hadday si aan okay may cismaan baa le cismaan ba cismaan baan doonayaa okay well.
inaan laba su-aalood weydiiyo cismaan may maqlaysaa
Ah.
haddii lagu yidhaahdo arrin haddii lagu yidhaahdo conflictigan dhex yaalla khaatumiya puntland xallin qaabkee baad ku xallin lahay
Ah, si fudud waxa weeye eh, conflictigu laba nooc weye mid waxa weeye kan hadda ah khaatumo eh, inay meel istaagto oo hesho waxa ay galmudug iyo meelaha kaleba heleen waxaan qabaa taas cid diidan ma leh midna waxa weeye sidee loo kala saaraa mu- eh, puntland iyo khatomo waxa weeye waa laba maamul sidee puntland looga dhaadhiciyaa in khatomo oo maamul ah oo ay ku taageerto maamul ahaanteeda waxa weeye mar horaan ka hadlay markaan soo koobo waxa weeye sidii ay ku dhismatay khatomo baa markii hore waxaad moodaa xoogaa in dhinaca puntland mugdi uu ka jiray mugdigaas baa waxaa la rabaa in la lafa guro hadda marka aad leedahay eh, dhulbahanta waxaa dhexdooda ka jiray iyaynaan ka hadlin waa in laga hadlo wey sababtuna waxa weeye khatumo waxaa hadda horboodiya oo madaxweyne oo cali khaliif galer waa nin dhulbahanta ah. puntlandna waxaa jooga nacamey oo isna nin dhulbahanta oo madaxweyne ku-xigeen sheeganaya marka keebaan siinaa culayska siinaa ma waxaan idhahnaa nacamey waxba maaha dhulbahanta ma aha oo eh, cali khaliif galer baa masalaya marka arrintaas waa siyaasad wey anigu marka waxaan leeyahay siyaasaddu wakti bay leedahay iyaynaan ku mashquulin maanta waxaa taagan eh, iyaynaan fiirinin nin siyaasi oo dan leh ama cabdiweli ha ahaado ama cali khaliif galer ha ahaado ama kuwii hore soomar ha ahaadeen aan fiirino maxaa degaanka iyo dadka dan u ah waxaa degaanka iyo dadka dan u ah in khaatumana ay jirto oo maamul ay tahay oo iyada iyo sanaag oo is- laisku daray maamul ay noqdaan oo cadka soomaaliyeed ay helaan iyagoon cadow aysan u arkaynin puntland inay cadow ku tahay puntland aysan cadow u arkaynin maamulkaas dhismay oo iyadu weliba ay dhistay arrintaas waxa weeye arrintaas wax wax qaybsashada weye arrinta eh, kale waxaan qabaa oo siyaasadda haddaan hadda dhahno annagaa ku mashquulayna waxaa laga yaabaa inteenaas hadda inaan iskhilaafno waxaan qabaa waxan waa siyaasad markaan idiin caddeeyana waxa weeye qoladan reer khaatumo waxay eh, dhinaca puntlandna haddii ay hadda ka baxaan ma horta ay- waagii ay ku dhawaaqayeen hadda situation waa kala di- waa kala bedelan yahay waagii ay ku dhawaaqayeen waxa weeye puntland maamul bay ahayd dastuur federaala wuxuu qorayey laba maamul waxay ictiqaadsanaayeen hadday wax farafareeyaan laba waa ani gobol.
aragtidayda ugoya Eh, hadday wax farafareeyaan in markaas ayaga laftirkooda sharci ahaanshahoodii uu gelayo question marka gelayo oo ay u bahnaanayso in dastuurkoodii la bedelo oo wax dib loo qoro oo iyo iyadoon markii hore qaabkii lagu kala baxayay oo dadka siyaasiyiinta ah xoogaa colaad dhexdooda ay ka jirtay oo isjijiid uu ka jiray hadda arrintii waa ka bedelan tahay waxay arrintii ka- waxay uga bedelan tahay dastuurkii dalka lagu tuntay Eh, khaatumo waxa ay istaahesho galmudug bay istaaheshaa ama ka badan bay istaaheshaa marka sabab khaatumana la yidhaahdo eh, aniga eh, xildhibaanadeedii u saxiixaya oo maaragtay u qoraya oo maaragtay anigaa la igala tashanaya Eh, galmudugna oo hal gobol iyo barana ka hadlimayo inay qaataan waxaysan u qalmin ayada laftarkeeda runtii waxa weeye arrin dareenkeeda aan la qabno walaalaha iyo khaatuma aan la qabno weeye laakiin waxaad moodaa ayaga laftirkoodu in xoogaa caadifadii qabiilka ay ay ka ay ka ay ka tambadisay oo dad badan oo u garaabi lahaa khaladaadka laga gelayo iyo dhibaatooyinka haysta uga garaabi lahaa inay u arkaan cadow u arkaan oo aysan soo dhawaysanin baa laga yaabaa marka anigu midda aan leeyahay waxa weeye waxa siyaasadda ana timekeeda aan la sugno sidii loo kala bixi lahaa laakiin hadda arrinta taagan oo runtii ah arrin eh, laablakac ah sababtoo galmudugba laablakac baa lagu s- lagu dhisay ma ahayn wax oo grassroot laga soo bilaabay ma ahayn waxaan qabaa arrinta gal eh, khaatumo sidaana soo kale eh, lablakaca hadda ha lagu dhiso sidooda ha lagu taageero waxa ka khaldanna mar dambe ha la saxo maamulkooda iyo administrationkooda okay marka iyo si dadka ay u xildhibaanadooda fahmaan looma- hadalka oo clear u noqdo yani waxaad ugu baaqaysaa shucuubta iyo maamulka puntland in khatumo sideeda lagu taageero laisku garab taago barnaamijkooda miya
absolutely waxaan waxaan anigu qabaa maadaama Okay.
sharcigii iyo dastuurkii dalka la jebiyey maadaama sharcigii aan hadda lagu socon waxa ay heshay eh, galmudug bay xaq u leeyihiin inay reer khaatumo helaan laakiin puntland waa inay ka shaqaysaa laba gobol oo sool iyo sanaag ah inay inta iyaduna shir u qabato oo dhaqaalaysiiso oo bari taarto oo aysan shakina ka qabin inay yihiin dad sida eh, galmudug oo kale cadow ku ah oo iyada dhibaataynaya hadday dhisto aan u arkaynin waxaan qabaa inay arrintaas samayso weliba waxaan kaloo markaas si kale udhigno en, adi- adi- adigoo adigoo raalliga si kale markaan udhigno saaxiibka hadaysan taas suuragalhayn xataa
markaan si kale udhigno cismaan adigoo raalliga haddaysan suuragalhayn saaxiibka may maqlaysaa cismaanow raalliga waan soo kokoobaynaa waxa weeye waxa weeyaan markaan si kale udhigno saaxiibka caawil imika oo puntland shirkad garaynaya waxaad leedahay arrinkuu bedelan yahay dastuurkii waa la jebiyey galmudug baa lasoo istaaray dadyo badan yani dabayshu dhinac kale u dhacaysaa puntlandna aad fikadgaraynaysa faraha ka qaado sool iyo saraag hala sameeyo maamulkaas cawilow xaggaa u guurmidha
firi sababtaan u leeyahay khaatuma ha hesho cadkeed waxa weeye sababta ugu weyn oo puntland ugu dhigan tahay khaatumo markaan idin caddeeyo laba arrimood wixii number Okay.
one waxa weeye dastuurkii dowladda federaal ku qornaa iyo hadday jebiso oo khaatuma aqoonsato in processkii puntland dib loogu noqonayo waa number one number two na waxa weeye dadka mas ma, em, u- u ahaa hormuudka eh, asaaskii barnaamijka khaatumo oo ma oo madaxda puntland ay xasaasiyad ka qabeen iyo dagaal ka dhexeeyey oo islahaayeen eh, somaliland cadow baa idinka jiray koonfurna cadow baa idinka jiray kuwaanu hadday samaysmaan kuwaas waxba ma dha- ma dhaamaan marka xoogaa waxaad moodaa isfiirsi siyaasiyiinta eh, maarata dhexdooda isfiirsanayeen laftarkeedu inay qayb Oh, tahay okay.
marka anugu ma Marka siyaasiyiinta waxaan oran karnaa, nacayb ma jirine.
labadaas labadaas Nac- sababood dartood aha nacayb ma jirine ba- baqdin baa jirtay yani siyaasiyiinta dhexdooda
waa intaas wey marka Okay.
intaasna siyaasiyiintan waxaan qabaa ha laga gudbo ha laga tallaabo sharcigiina dowladdii federaalkaaba noo jebisay oo qiil baan haysanaa oo maaragtay aan aan aan hadda khaatumi wax ku heli karto Okay, qolada midaas- Khaatumi lowdhan- waxaan leeyahay, lowdhan clear wey.
idinkuna kelmadda ugu caabisa- dambaysa baan doonayaa cismaan oo barnaamijkana gabagabayda ku jirnaa inaan ku siiyo maxaad ugu baaqaysaa labada xuruubood iyo labada maamulba waa khaatimo iyo puntland baa qaadiraysaa muxuu yahay reer khaatumo waxaan ugu reer khaatumo haddaan ku hormaro waxaan ugu baaqayaa horta inay i- is joojiyaan hadallada cadaawada abuuri kara oo weliba dad ayaga sambati u haya oo dareenka ay qabaan la qaba oo wax tari lahaa inaysan siyaasiyiinta danaha gaarka leh iyo dadka shacabka inaysan horta si- isku inluu ku fiirin baan rabaa inaan ugu baaqo oo hadallada Mhm.
xanaftale ay joojiyaan
okay qolada reer puntlandna waxaan rabaa inaan sheego indhaha xasan culusow uu ku fiiriyey galmudug oo naxariista leh iyagana inay ku fiiriyaan walaalahooda khaatumo oo aysan iyaguna aysan indhaha ka laaban baan anigu intaasaan rabaa inaan kula aad bilaabo.
iyo aad baad umaadsantahay boqol kiiba boqol Ah, cismaan baa halkaasi dhegeystiya halkaad naga dhegeysanaysaan weli waa madasha sigistii oo alaaba lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaaliya waxaa maanta halkan inoogu marti ah afar aqoonyahaan oo cismaan iyo saleemaan iyo cawil iyo cabdimahad oo barnaamij dood wadaaga ama dad cilmiyada aan idhaahdee udhexeeya puntland iyo khaatimo aan ugu qabanaynay halkan waxaan joognaa barnaamijka gebagabadiisa waxaan doonayaa inaan saleemaan siiyo laba kelmadood saleemaan way maqlaysa
ah waan ku maqlayaa sababta aan saleemaan kugu soo Horta noqnoqonaya waa- arrinta waxay horta waa muuqataa iska- qaab yani ah track contra une oo kale ama waxa weye t ama against one marka saasaan ku siinaya mararka dheeraadka waxaan doonayaa laba su-aalood kuwiga inaad ka jawaabta cismaan hadalkiisii waad aragta baaqa uu dirayna wuu cad yahay oo wuxuu yidhi reer khaatumana hadallada xanafta leh ay dadka isku wada qaadayaan ha yareeye reer puntlandna isha uu ku eegay xasan sheekh maxamed een, galmudug ha ku eegeen at same time wuxuu yidhi anigu waxaan aaminsanahay una sheegaya maamulka puntland in khaatumo maadaama dabayshii siyaasadda berigi hore is adkeynta ku salaysnayd ay isbedeshay in sidooda lagu taageero saa kula muuqda arrinkaasi
horta waan soo dhaweynayaa cismaan exactly pointkaas dambe uu dhigay un weeye pointka un dee arrinta kusoo biilay haddii laga egayo mashatan diisii inooda wanaagsan oo wixii laga wada hadlaaba uu meel lasoo dhigi karo uu horta cusmaan ina way u dhigay inkastuu marka hore meelo badan yaro jibaxay oo aad moodid inuu haddana taabanayo runta kusoo noqon uu leeya gobol iyo bar baa jira haddana uu ku riixayo laba gobol uu inuu de waxyaalo badanna tataabanayo sida runtaa dooda tan socotaa inuu de wax qof la siiyo two three minutes uu kaga bogan karo inuu ka hadlo waxa khaatumo iyo iyo puntland dhex yaala iyo waxa khaatumo inuu de u cad meel lagu yaala inuu arrimahan ay wado eh, na ay meshay ku socdaan aanu ka waran horta wakti badan bay u baahan tahay laakiin maadaama dee odayaashuna la yaro badan yahay waktiguna yar yahay dad badna ayna dhegeysanayaan waxaa wanaagsan wixii mar haddaynu taabnay in horta aynu aynu gunta usoo dhacdhacno waa run anigu arrinka waa soo dhaweynayaa in badan oo horena waa ka hadlay waagii s c da aanu bilownay si aan mar hore hadalkay ku dhuftaan niman badan oo ahaa markaa iliidka buntland oo waagii cabdillaahi markaa la arsiday kabacdi bay ahayd baanu isku xiranay iyagaanay macsuunay dood deeroo de halkan aanan ka sheegi karayn sidaan iyaga markaa ula hadlayay halkan ugala hadli karayn hadda baanu u wada hadalay sida runtaa aad bay u garwaaqsadeen waanu kugu soo warcelinaynaa bay leeyihin kelmadda hadda uu ka soo celinaya cismaan uu leeyay nina halkanuu joogaa nina halkanuu joogaa kii bay yidhahdeen dee idinkiibaabay sahaystaa waageen aag marka in laga durko oo la fahmo war maanta halkay taagantahay waynu aragnaa xaggee looga sii durkaa oo dadku isweydiiyaan oo shacabku isqanciyaan shacabkuna markuu isla fahmo dadka u madaxda ah way taabanaysaa wayna gaaraysaa finally gooray noqotana dee runta iyo xaqiiqda layskula imanayaa sida ugu wanaagsan ee dee markaa loo wada dhaqmi lahaa jaris wanaag loo samayn lahaa laba maamul oo meel wada jooga noo noqon lahaa unbaa laga wada hadlaya iyo xiriirka wanaagsan haddaba waxa weye ninkaan quusin isagaa quusa war horta khaatumo puntlandna kuma socoto oo ku noqon mayso somalilandna kuma socoto oo yeeri mayno oo xabad baa dhulkayaga la yimaadeen xabad baa hortaalla ilaa aanu taakada ugu dambaysa ka saaranana ka yeeri mayno dhulkayaga inay ka tiriso gooray noqotaa hadda aag sababtaanu u doonaynaana waxa weeye ahmiyadda iyaduna tahay in annaga mar dambe dhulkayaga maamulkana nala sheegan dadkayagana meelo kale looga talin annagu dalka iyo dalkayaga aanu ka talino aanu nabadgelyadiisa iyo wixiisa o dhanba ka shaqeyn markaan aan dhameynaa finis ma maan dhameyn ee aan aan maan dhamayna horta ta annaga nooca kaa wey markaa tan marnaba aan dhacayno waxa weeye labadaa maamul in aanu marna aanu maamul ahaan la sheergarayno oo wax kula noqono mid khaatumo u taalla maaha hadduu noqoto kaayaga shan iyo tobnaad aanu dhalaynaa mabda'a khaatuma ku salaysan tahay kaa wey horta waa inaynu isla fahnaa sabab aanu ugu noqono puntlandna oo annagoo maamul samaysanay soomaali meelay iskugu timin oo adduunkao dhan laga daawanayay dad isku qancin karaan nin waliba ka dhex muuqday waxaa la hayaa shirkii ka dhex dhacay waa taariikh oo aan cidina finance karayn oo international community daba booday oo aan meel kale dhaqaalo laga siinayn dawladda fada federaalku aanay taageerayn laakiin iyagu jeebkooda isticmaaleen inoo da sida iyagu isku deeqsiin lahayn hadalka meel wax u wada dhigi lahaayeen u wada qaadan lahaayeen meel kale kamaanay dhicin aan ahayn geedkii birdakhaas okay salivan barnaamijkii gabagabuu ha goyn maayo gabad kalaan kusiinaya waxaan doonaya inaad isu gabagabayso isu gabagabayso baaq aad u dirayso eg adiyo cusmaan ma kala fogdin imika markaad xusku haysaan baa arrinta sii socon lahay cusmaan meel wacan buu dhigay adna waad soo dhaweysay boqol kiiba boqol walow sharaxaada ka dambaysiis waa maxay baaq aad u diraysaa deer ubahan iyo maamul
horta aan taydaa yaro dhamaysto waan usoo noqonayaa su-aashaa dambe adigoo aada u mahadsan farxaan marka waxa weeye horta adigoo arka inay waxa ay khaatuma ku taagan tahay xaq tahay si walba ilaa hadalka meel lama soo wada dhige wax badanna ma taaban karne si walba dadaad wax wada samaysateen aad uga tash aada uga tashitid oo aanay puntland la imanin ma jirto qof walba oo degaankaa ka soo jeedaa wuu ogi wuuna dareemi karaa daily base buu dareemi karaa waxaynu ka dareemaynaa sanad walba markay puntland wax qabatay sida hadallada loo dhigayo saddexda gobol ee keliya laga sheekeynayo waxaynu ka dhigan karnaa markii shirka khaatuma doonaysa inay talax ku qabsato oo ay soo ay puntland soo weerartay oo shan iyo lixda tignikaa ku soo qaaday oo dadkeedii xasuuqday oo aan xitaa ka raali baxin markii somalilandna soo weerartay tala oo ay tidhi inaanay far halkaa u taagin yacni qof walboo soomaaliya wuu dareemayaa puntland inay really kush ka shaqaynayso doonaysana in dadka soomaali diidka ahi u sahlanaato inay soomaaliya kala guusho nad only colaaday u hayaan dadka reer khaatumo keliya ma aha waxaad moodaa in ay cadowga soomaaliyeed ee soomaaliya kala goynaya maanta in ay really garab ku siiso waxay ku samaynayso khaatuma ducaad ama siday soomaali u bahdinayso marka sida wiilkan aan soo su-aashtaada dambaan kaaga jawaabaya waxaa mesasan yaallaa waxa weeye horta waa hadal wanaagsan in miyala la iskarwaaqsado runtana lagu soo dhawaado in la wada hadlo oo haddii ay noqoto hadda saddexdiinan oday ee hadalka nala bilaabay haddii ay kasoo durkayso intii maalin ka badanoo ama iliid ugu yeedha ama aqoon-yahan ugu yeedha ama rag magaranaysa macquula oo dee beenaha hadda puntland lagu magacaabo kamida ay noqotaa gaarsiin karaysaanba waa midaan soo dhaweyn annagu ma raba inoo da waxaanu aaminsannahay iyo xaqa aanu ku taagannahay dee marna idinkala gabamayno laakiin inaad nala fahantaan waxyaalo badan oo aan halkana golahan soomaaliyooda ku jirtana aanan idinkaga sheegin waxyaalo badan oo u baahnayn hadda inaynu afka ku dhufran aynan ka sheegin inaynu wada hadalno oo aynu dood furanno idin dareensiino sidaa hadda cusmaanba u taabanayin inay u muuqato war waay khaatumo loogu taagan yahay puntland ugu taagan tahay maadaama aanay dhinacna kaga tirsanayn dhinacna uga u taagnayn waay aynu khaatumo aynu u digindaabiyeenaynaa oo inagu u hor taaganna soo dhaweynanaa doodunayna intaynooga fogaato oo aynu sii wada hadallo weliba qiimo badan loo helo waanu soo dhawaanaa iyada aad baad umaadsan waan filaya aad iyo aad baad mahadsan tahay waad macaasaysa lakin insha allahu tacala way maal waynu sii wadi doonaa iyadoo inta ka ballaaranba inay kasii durugtana waan rajaynaynaa sida adiguba aad saadaalisa aad iyo aad may maqlaysaa ninka la yidhaha cabdimahadow
ha
cabdimahadow waa ku salaamaya mar labaad iyo mar saddexaadba cismaan iyo saleebaan meel bay wax isla dhigeen waxaad moodaa
ya jansima aan siin labaad moogta iminkaan ku siinayaa cismaan iyo waxaad moodaa barnaamijkina waa gebagebo adiga iyo cawil baan doonaya kusoo khatima haddii alla yidhaah waayo xilligaa inaga dhamaanay waxa weeyaan caw ninka la yidhaha cismaan iyo saleebaan meel bay wax isla dhigeen in khaatimo sideeda lagu taageero maadaama dabayshii siyaasadda markii hore is adkaynta ku salaysneed ay isbedisho adiga taadila raacsanaya kugu baaqatay sidaad sheegaysa maxaa ku muuqda
horta waa noo muuqataa fikirkanina talada mar waa la wada leeyahay oo reer khaatumo anigu anoo ku hadlaya magacayga shacab ahaan talada reer khaatumo waxbaan ku leenaha waxaan ku leenahay waxa weeye inay wax helaan oo si wanaagsan wax ku helaan oo wax munaasiba helaan waa wax jira marka haddeer loo noqdo doorashadan ka dhici doonta xamar oo nimankii maamul goboleedada iyo madaxweynihii ay ku heshiiyeen inay iyagu soo xushaan dadka matalaya baarlamaanka arrinkaasi arrin u sax ah oo xaq u ah ma aha shacabka meel kasta ha joogeen qoladiidu kala noqdeen waayo waa waa arrin nimanka maamulada haystaa ay ku afduubteen xildhibaanadii beeraha ay xukumaan wuxuu si toosa u taabanayaa khaatumo oo xubnihii iyagu matalayay oo u geli lahaa baarlamaanka ay hadday ku khasban yihiin sida ay wax u qoran yihiin in garow laga abruuf garayo saxna anigu shaksiyan shax sax uma arko anigu khaatuma waxay rabaan wax ka weyn baa baa lala rabaa waxaa lala rabaa kow in la waafajiyo dastuurka waddanka soomaaliyeed labo waxaa lala rabaa sidaa uu sheegay ismaan in la weyneeyo iskoobkeeda oo maamulkeeda la weyneeyo oo lagu daro sanaag waxaa lala rabaa in shir loo dhan yahay oo puntland maamulkeeda odayaasheeda iyo siyaasadee siyaasiyiinteeda sanaag iyo farxaano inaadan iga iga raanle haw hadda waxaan weydiinayaa yaa la rabaa markuu leeyahay baa lala rabaa ma waxaan dadka reer kaasuma aan doonayn baa layn annagu diyaar u ahayn baa naloo jeexayaa markaan leedahay baa lala rabaa
shacaab ahaan wadanku soomaaliya waa weyntahay inagu iskoob soomaalinimo waxaan ku eegeynaa waxaan ka eegeynaa futureka waxaa iman doona oo soomaaliya sida wax u qaybsan doonto baarlamaanka federaalka soomaaliya ah sida wax lagu heli doono baa mayti baa ayaan ku helin ayaa la fiirinaya arrinkan haddeer ku qoran u qoran galmudug dastuurkiisa waxaa ku qoran inay sheegteen xuduudii gobolkii mudug arrintaasi meesha ay meesha ay biyo dhigan doonto weli ma naqaan oo macda marka si taa loo hubiyo oo aynu inagu uhubino arrinkaa inuu ahaado arrin waafaqsan laba gobol iyo barkii waayo haddeer marka isku daro sanaad iyo sool iyo degmada buuhoodle oo ka tirsan tog dheer waxay noqonayaan nidaamkii waddanka waa buuxinayaan dastuurka waddanka hawshaas waxay u baahan tahay inay ka shaqeeyaan shacabka khaatumo sanaag iyo siyaasiyiinta reer puntland oo dhamaystiran oo lagu eego vision weyn lagu fiiriyo wixii hadda waxa weya shacabka xaquuq waalidin waa sax aayahooda waa katashanayaan waa sax laakiin fadlan waa inaan fahamnaa iskoobka siyaasadda soomaaliya waa weyn yahay dowlad shisheeyaa ku jira kuwa deriska abaa ku jira gobolka maxayta somaliland sheegtabaa ku jira oo isaguna daniisa wata arrinkii in arrin sugan oo dhamaystiran oo laga taxadaray oo dastuurka la waafajiyey oo la isla gartay siyaasiyiinta dastuurkeena ismaana waad ka hadlaysaa I mean cadmahadow aad markii saddexaad kusoo celisay carabkaaga dastuurka la waafajinaya maka federaalka ka wada federaalka waan ka qaadaya anigu kaa waxay isku waafaqeen labadii nin kaa horreeyey in la jebiyey already uu faruuran yahay oo ninku wuxuu doona uu samaysan karo maadaama galmudug gobol iyo bare la Waa- waa- dastuurkan adigu aan leeyahay weli hala waafajiyaa waa kee marka
wax dastuurka laftigiisa la jebiyey baarlamaanka wali lama geyin goboladan aad sheegaysaan oo laleeyahay galmudug weli inta baarlamaanka iyo lama abuuruf garay saami qaybka soomaalida ay ku jiraan miiskay fadhiyaan madashan heerka qaran ee la sheegaya qayb ka yihiin waxay qaateen golihii sare iyo kii hooseba lama geed maxaa ka wadaa lama abuuruf garay weli weli iyo waxaa dastuurkooda ugu qoran inay ku- inay mudug iyo galgaduud yihiin arrinkaa in la caddeeyaa loo baahanya meel la saaro waad ogtihiin waa la isku haystaa waxay kaleemgareeyeen in xuduudkoodu yahay intuu ahaan jiray gobolka mudug marka inagu wixii waa inaan saarnaa meel cayiman oo aan had kuma kasoo noqonayn adigoo matalaya cabdimahad ahaan puntland waktigaad gelinaysa inay galmudug caddeeyaan ama ay abruuf gareeyaan iyo waktigaad gelinaysa khaatamo inaad taageertay ay noqoto maamul goboleedku dhinac yaal keebaa ku muhiimsan
Een, su-aasha igu celi
waxaa tiri galmudug lama geynin dalkeedii yacni baarlamaanka lama horgeyn baa tiri weli lama abruuf garay in lasoo caddeeyaa la rabaa in waxay samaystay la caddeeyaa la rabaa taanka inaad gelinayso marka galmudug aad kusoo caddeynayso already madaxweynihii baa sameeyey macnaha xildi een, baar guddoomiyihii baarlamaanka ka dhex khudbadeeyay oo weliba kelmad cawlistaaniga ka dhex yidhi this maiden soomaaliya ka dhex yidhi i don't know daanu meeshaad ka leedahay lama abruuf garay waktiga aad gelinayso kusoo caddeynayso iyo inaad khaatimo ku taageerto waktiga keebaa labada adig ku haboon Ba- ba- baraadarow waxa- waxa weeye khaatumo aayahooda yaa ka tishanaayo kow de laakiin waxaa la rabaa wixii in si farsamaysan fiiri haddee nimanka khaatumo ku jira waa nimanka iyaga maanta farsameeyey laakiin rag fara badan ayaa garowa jooga oo oo reer oo reer khaatumo ah in wixii inta lasu keeno la la dhexdhexaadiyo oo loo dha- la dhamaystiro meel la saaro soo maaha
joogitaanka garowe macno badan samayn maayo for example somaliland ka goona bay yidhahaan soomaaliya say u dhan yihiinba lamana hadlaan shirarkana kama qayb galaan waxaa ka jooga siddeed iyo labaatan xildhibaan wasiirada ra-isul wasaare ku-xigeen always saame qaybta four point five-ka qaybtooday qaata kuwaas taasoo kale kasoo qaadan aan lamid yihi shucuubtii waa kuwan iyo isimadii iyo hogaankii siyaasaduy waa maxay dhibta kuugu sugan adiguyo aad dastuurkii la jebiyey ugu adkeynaysaa iyaga u hordhigaysaa aad always dhinaca adag isaga taagaysaa jiritaankooda maxay tahay wax kuugu sugan ugu adag Anu- anu- anu jirta- anu jiritaankooda kama soo horjeedo laakiin waxaan- wa- laakiin laakiin waxaan ku talinayaa in hab farsamaysan oo dhamaystiran oo puntland iyo shacabka reer khaatumo ay isku raacsan yihiin oo wanaagsan in in meel la saaro waxna kasoo noqon
ma filaysaa haddii maamulka khaatumo istaago oo la ballaariyo sanaagna lagu soo daro ma umalaysa wax dhibaataa inuu puntland ugu sugan yahay mise waxaad aaminsan tahay inuu wanaag usoo kordhinayo waxaan waxaan aaminsanahay haddii sanaag iyo sool la isku daro oo maal kusoo baxo inuu usoo kordhinayo wax wanaag fiican reer inta puntland oo dhan wax cadaawad ah iyo wax waxaad jeceshahay marka haddaan dhibaato ah.
raacno sida kaa dhadhamaysa in puntland ay gacanta ku hayso oo isku darso labadaa gobol oo maamulkii dhisto oo laga takhaluso kan imika jira sidaa miyaa hadalkaada hasab maaha m- maamulka puntland qayb buu ka ahaanaya laakiin waa in waa in waxgaradka sanaag sool iyo bulshooyinka reer puntland arrinka ay gacanta ku qabtaan oo meel saaraan oo haddii laisku raaco labada gobol in israacaan la israaciyo baaqaad u diraysaa labada shucuubood iyo iyo maamuladaba muxuu yahay cabdimahad ooda soo gabagabeynaya anigu waxaan u dirin lahaa shacabka reer puntland guud ahaan eh, oo ka kooban dham- khaatumo in in siyaasadeed lagu fiiriyo waxa ka dhici doona soomaaliya geemka soomaaliya ka socda suu dhici doonana loola cayaaro aanan fursan doonin in la dhiso eh, gobolka isaga ah oo khaatumo iyo iyo sanaag la isku daray siyaasiyiinta puntland hawshaas ay isu xisaaraan
kana qayb qaataan isuna keenaan dadka kala maqan habkii lagu dhaqangelin lahaa oo wanaagsanna intay timingii wakti loo sameeyo
cabdimahad kawir aad baad umahadsan tahay waxa weeye weli waxaan ku jirnaa barnaamijkii bay dhexda kaga jirna halkaad nagala socotaana waa madasha sigisti oo had iyo jeer aale lagu qaadaa dhiga siyaasadda soomaaliya caawana waxaa marti inoogu afar aqoonyahan saleebaan cabdimahad cusmaan iyo cawil waxaynu eegaynay arrinta ka dhexaysa conflictigan puntland iyo khaatmo aynu ku eegeyn waxaynu ku dhownaa barnaamijka gabagabadiisa waxaa siinaya imikana ninka la yidhahdo mr cawil ma maqasha cawilo
ah si wanaagsan
adaan kugu soo gabagabeynaya haddii ilahay yidhaah barnaamijkiina halkay isla dhigeen saleebaan iyo waxaa ismaan wadaadkiisa cabdimahadna iminka kama fogay aragtidaadu waa sidee adiga adoo soo koobay wax yar wax yar anoo soo koobaya wax yar haddaan dib u noqo cawilow codkaagii ma hayno na maqlaysaa intuu intuu intuu cawil soo noqonayo kelmad uu yidhi odaygu u dambeeyey ma ku dari karaa one second waan uga bixi doonaa cawil ha farxaanow ha go ahead wilaan waa madsanta dooduna waa gabagabo atig hadalkuna waa dhan yahay naxurtiisa intii badna waa yidhi hadda odayga ugu dambeeyey maasha allah wuxuu yidhi waxaan shacabka puntland oo ay ku jirto khaatumo wuu odhanaya horta one thing masha yaallo annagana assaulting nagu ah annagoo maamulka iyagu haddi jiray muddo ilaa i t c laga soo bilaabo lix sanadood ku dhigo inaad weli taagan tihiin oo weliba raggiina gacanta soo hariyey ee maanta tobigan bilaabay aana hore kalbadaan u leeahayd inaad kay aragti dheer tihiin oodba inoo dad badan aanu aragnay oo degaankaa ka yidhi idiin idiin arkanay inaad weli ku dhegan tihiin inaanu nahay weli dad ka tirsan horta taasi inaad arjeedooda dhammaadkeeda naba qabato annagu puntland kama mid yihiin laba maamul oo kala tashaday oo nin walba dantiisa raacday oo ninna nin kale halkaa usoo dhaafay laakiin dib annagu aanan ku hayn oo joogto ah oo maanta lamber one ay ka tahay in soomaaliya la kala gooyo ay ka shaqaynayso maadaamay annaga nagu lidi tahay wax walba aanu doonayno inaanu soomaalina wax kula qaybsano aanu doonayno dhulka yaga inaanu nabadgelyo kusoo dabaalno ay nagala dagaalamayso inaad weli nagu jiraahid inaanu khaatumo aanu ka tirsannahay puntland inaadeer maamul goostay oo tashaday oo tala meel dhigtay oo aan dib u noqonayn baanu nahay that's clear si Sulaiman.
aad lagu adii- ma- ma- waa intaasu ka cawil soo noqonaya lagu ku dhamaynaya Ma- ma- waxa that's weeye clear timekii baa ina hayaa midda kale inaadeer caddaysay aynu u baahannahay soomaalida ayna maqlaysaana ay nala ay nala gara- ay nala garataan inkaan saleebaan cawil baa soo noqonaya cawilo cawilo miyaad soo inkaan saleebaan cawilo cawilo miyaad soo noqotay hadalka war farxan hadalka lama qab qaaday baa la yidhi haddaan la dhamaystireen balans haye saleebaan waqtigaa nagu Dameeyo.
waqtigaa nagu cararaya Yaa, kelmadaan yaa, soo waa- waa ka qasatayna baxay.
wal caddaysay war waa muhiimada badbaadiya muhiim waaye muhiimadda mesha ku jirto waxa weeye war annaga waxbaanu meel dhiganay waxna waanoo adeegay hawl baananu ku jirna hawsha iyadaana dhib kasta iyo iyo si- wax kastoo na hor istaaga diyaar baanu nahay inaan u dabal adeegno sidii s s d f iyo snmba yeeriska ugu soo babacdhigayeen hadhowtana maamullo qabiil samaysteen baanu annaguna in allaaliya intii soddon sanoha nagu noqotay gooray noqotaba libervel waa hal Marka, cali wey.
in baanan Adi- horta inaan isku dayin inaad marna nagu xuqdaan ama aad naga dhigtaan niman puntland xukunto shaqo ay ku leedahay rajo ka qaba taa inaadan ka saar aad iyo aad waxaan uga mahad celinayaa afartii nin ee barnaamijka ka qayb qaatay saleebaan iyo cawil cusmaan iyo cabdimahad sida quruxda badan ay udhigeen barnaamijkeenu ka hadlayna wuxuu ahaa conflictiga ka dhexeeya khaatimo iyo puntland waxaan noo malaynayaa badiba arrintii meel in la isla dhigay halka ayaa laga sii ambaqaadi doonaa insha allahu tacala doodanta ku xigta oo aan insha allahu tacaala asbuucla noqon doonto halkan lagu qaban doono haddii alla yidhahdo kooxo dad kala duwan ay kasoo qayb geli doonaan insha allahu tacala waxaan sidoo kale aad iyo aad uga mahad celinaya saaxiibadayda kale ee waxa weeye asad naasoodi iyo xuseen fiin iyo abaadir iyo laag aad iyo aad baan uga xumaya cawil gabagabadaynu yeesha ayaan jeclaystay isagaana ku bilaabay markii hore nasiib wanaag may gelin may hirgelinin sidoo kale dhegeystayaasha dalka boqol ee soomaalida iyagana aad iyo aad waxaan filayaa in wax badan ay u baxeen Ee, qaarkii u warhayay iyo kuwaan u warhaynba waxaan filayaa in doodii magaranaysa halka laisla meel dhigay lagala sii ambaqaadi doono ay clear tahay waxaa soo jeedinayay dooda ama la socodsiinaya anigoo farxaan axmed nuur halkaas kala socoteenna waa madasha sigisti oo aalaaba lagu qaadaa dhegeysatada soomaalida aad iyo aad baad umahadsan tihiin dhammaantiin intaa dooda mid lamida insha allahu tacaala isbuuca dambe aan ku qaban doona halkan inta ka horeysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo